siday badantu ahaydba waa xisadeennii tobanaad intii dowladda noo socotay maanta yawmul khamiisana waa xisadii labaad mawduuceennana waa takmiila التكفير بين الإفراط والتفريط ciwaankii hore aan usoo qaadanay dhamaystirkiisii ayaan insha allahu dhamaystiranaynaa maanta ciwaankii hore muxaadarada leedahay waa takmilatan waxaana noo jeedinaya insha allahu sheekh axmed maxamed maxamed sheekh mayaare
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد طيب. آه، waxaan soo haynay darsigii ku saabsanaa التكفير بين الإفrاad والتفrيd waxaan ka soo baxnay macnaha kfriga lugatan wa sharcan dabadeed waxaan marnay kufriga anwaacdiisa annagoo ictibaaraad kala duwan ka fiirinay mar waxaan ka fiirinay biictibaari xukmihi kufriga akbar iyo asqar ayuu u qeybsanaa mar yacni waxaan ka eegnay ama waan ka fiirinay biictibaari bawaacihihi wa asbaabihi asbaabtiisa iyo waxyaabaha keena marka la fiiriyo ilaa lix nooc ama shan nooc ayaan sheegnay oo kufriga akbarka ah uu leeyahay waxaan ku dhex jirnay kufriga qaybihiisa biictibaari meesha uu ka dhacayo marka la fiiriyo maxalkiisa biictibaari maxallihi waxaan sheegnay kufrigu inuu ka dhici karo ictiqaadka qalbiga inuu ka dhici karo afka oo uu noqon karo qowl waxaa kaloo aan sheegnay inuu noqon karo kufriga ficil ruuxa uu sameeyo saddexdaas mid kasto ictiqaad in kufri lagu sheegaa dhici karto ficil kufri lagu tilmaamo inuu jiraa dhici karo qowl qofka uu yidhaahdo oo kufri lagu sheego ayaa jiri karo mid kasta oo kufri lagu sheegana goonidiisau kufri u yahay ee ictiqaad iyo qalbi usoo laaban maayo ficilka haddii kufri lagu sheego inuu qalbi usoo laabtaa shardi ma aha haddii qowlka lagu sheego qowlu kadaa waa kufri la dhao nebigoo la caayo ilaahay oo la caayo diintoo lagu jees jeeso qalbigiisa dib ha loogu laabta la dhihi maayo bal waxaa weeyaan qowlkaas sidiisa ayuu gaalnimo u yahay ficilkaas sidiis gaalnimo u ah ictiqaadkaas sidiisa gaalnimo u noqon karo mararka qaar waxaa dhici karto cibaaro qaldan in laga cabiro oo la yidhaahdo nebiga oo la caayo maalan qowlkaasi gaalnimo iskiis uma aha laakiin yadullu cala alkufri gaalnimou tusaa in la yidhaahdo taasna marka ahlucilmiga ama ahlusunnati waljamaaca waxay ku tilmaameen inuu yahay madhabu aljahmi bni safwaan murji-ada qulaadooda ayb marka haddii qowlka uu kufri yahay sidiisau kufri u yahay daliil ma ahan isagaa kufri abayb cibaarada saxdaa marka waxay tahay in la yidhaahdo laakiin qowlku haddii gaalnimo lagu sheego ama ficil gaalnimo lagu sheego inuu yahay yacni wuxuu laasimsanayaa kufrigaas qowligaa wuxuu keensanayaa kufri oo qalbi ah ma dhici karto ruuxa inuu qalbigiisuna ou mu'min uu ka yahay iimaan ku jiro haddana qowl oo gaalnimo ah inuu la yimaado waa isburinayaan waxaas oo dhan marka in min baabi marka lusuum ahaan waa uga laazimaa laakiin daliil waayo in la yidhaha waxaa ka dhalanayso qowlkaas kufri ma ahan in la dhaho marka masaa-ishaas ayaan joognay oon ka hadlaynay kufriga marka camaliga ayaan weliba gaar ahaan ku jirnay acmaasha gaalnimada lagu sheego culimmadii hore marka amhilada iyo markay soo qaataan waxay ku tusaalay jireen qur-aanka oo lagu tuuro wasaqda ama qashinqubka oo kale sanam loo sujuudo iyo waxyaabaha nebi la dilo iyo ayay ku mithaaliyaan waxaa kaloo culimmada qaar badan oo kamid a ay mihaal uga dhigaan waaqicina ah mas'alada la yidhaahdo mudaaharatu lmushrikiin wa icaanatuhum didda alislaami wa ahlihi mushrikiinta oo gacan lagu siiyo kasoo horjeedka islaamka ay kula jiraan oo gacan lagu siiyo ayi icaano oo lagu siiyo inuu ihirgalo takhdiidkoodaas waxaa la yidhaahdaa tawalli ama mudaahara tawalliga iyo mudaaharaduna waa kufri waa camal kufri ah sidiisa camal kufri oo ah weeyaan waana ogsoontihiinoo sheekh maxamed ibn cabdilwahaab raximahullah kitaabkiisa nawaaqid اlislaam alcashara la yidhaahdo wuxuu ku daraa mudaaharat اlmushrikiin waxyaabaha islaamka buriyo inay ka mid tahay waxaan sheegnay sheekh cabdilcaziiz ibni baaz raximahullah inuu ijmaac soo naqliyey ee uu yidhi waqad ajmaca culamaau اlislaam على أن من ظاهر الكفاaر على المسلمين وساaعدهم بأي نوع من المساaعدة فهو كافر مثلهم saasuu yihi كما qال سبحaaنه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهوuda والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم فتاوى شheekh cبدالعزيز بن باز مجلدka كoowaad لaba بqل sدaaتan iyo aفر ayuu ku sheegay halkaasaana ku istaagnay iجmaacaas sheekhulislaam ibnu taymiya raximahullah fataawaha wuxuu ku tilmaamay munaafiqnimada gaalnimada gaartaa inay ka mid tahay ruuxa oo aada iyo aada yacni ugu farxo diinta inay hoos u dhacdo ama yacnii ay ou ka xumaado diinta ilaahay inay kor noqoto bimujarad yacni faraxa oo ku farxo iyo xumaa xumaa yacni ka xumaashada oo ka xumaado inay tahay yacnii kufri inay tahay oo weliba nifaaq akbara kii weynaa oo gaalnimada ahaa inuu yahay ayuu tilmaamayo waxa uu yidhi juska siddeed iyo labaatanaad fataawaha afar boqol soddon iyo afar fa min annifaaqi maa huwa akbaru nifaaqa waxaa ka mida wax weyn mid weyn yakuunu saaxibuhu fi darki lasfali min annaar qofkiisu ou noqonayo naarta dabaqeeda hoose midka gelayo ka nifaaqi cabdillaahi bni ubay wa gayrihi cabdullaahi bni ubay nifaaqiis oo kale iyo heyrkii waa sidee markaa nifaaqaas bian yudhira takdiiba arasuul mararka qaar inuu muujiyo rasuulka beenintiisa ow bacda maa jaa-a bihi ama waxa uu la yimid qaar inuu beeniyo ow buqdahu ama inuu naco oo nebigaba nacayb u qaado ow cadama ictiqaadi wujuubi ow cadama ictiqaadi wujuubi itibaacihi ama inuu ictiqaa yacni ounan ictiqaadinin inay waajib ku tahay nebiga raacidiisa aw ilmasarata biinkhifaadi diinihi ama inuu ku farxo diinkiisa inuu hoos noqdo rasuulka caleyh isalaatu wasalaam yacni diin ulislaam waxaa dhici karta marka ku farxidda lagu farxaa diintu inay wax u dhinmaan qofka qaarna inaynan ka muuqanin oo camal qalbiya ay noqoto mararka qaarna inay iska muuqataba macana maxaa yeele haddii uu xarbi la gala diinta qolo la xarbinayso oo la safto ee marka uu hadlaayana ou aada rayn rayn iyo farxad ka qaado meeshaasaa yacni muslimiinta laga qabsaday waa la baabi'iyey kayta wa kayta ayaa la yeelay inuu ku farxaa dhici karta nacam oo qowl ahaan u muujiyo farxaddaa iyadaa nacam aw ilmasarata biinkhifaadi diinihi aw ilmasaa'ata biduhuuri diinihi ama diintii nebiga inay soo daahirto ayaa ayuu ka xumaanayaa oo welwel ayaan ka qabnaa buu leeyahay saas iyo saas nacam wa naxwa dalika mima laa yakuunu saaxibuhu ilaa caduwan lilaahi wa rasuulihi iyo wixii kuwaa lamida oo qofkii ay ka dhacdaa ounan noqonaynin ilaa alle iyo rasuul inuu cadow ku yahay ma ahan marka ruuxaasi wax kale la dhihi maayo taas oo kale marka waxyaabahaasay ka mid tahay gaalada oo lagu waafaqo kufriga camaliga iyo diinta looga baxo waxaa ka mid a akbarka ah gaalada oo lagu waafaqo jihaadkooda iyaga jihaadka ay ku jiraan oo ay muslimiinta ku dhibaateynayaan in lagala qeyb qaato ficil ahaan sheekhulislaam ibnu taymiya raximahullah juska siddeed iyo labaatanaad fataawaha shan boqol iyo soddon ilaa shan boqol soddon iyo kow wuxuu tilmaamayaa wa kullu man qafaza min umaraa'i alcaskari wagayri اlumaraa fa xukmuhu xukmuhum wa fiihim min ariddati can sharaa'ic alislaami biqadri ma rtadda canhu min sharaa'ic alislaam qof allaale qofkii u boodo oo galo ama u tallaabsado oo ka mid ah min umaraa'i alcaskar askarta yacni muslimiinta ka mid ah umaradooda iyo wagayri lumaraa dadka caadigoon umarada ahayn qof allaale qofkii inta baxo qoladaas marka muslimiinta duulaanka kuwa u gala ee lasoo safto lasoo duulo fa xukmuhu xukmuhum xukunkiisu iyaga xukunkooda marka muwaafaqada lagu waafaqayo dagaalka dagaalka ay iyagu islaamka kula jiraan lagu waafaqo waa ficil gaalnimo sidiisa u ah waa ficil gaalnimo sidiisa u ah ictiqaad qalbi in loola laabta aynan ahayn sidoo kale sheekh yani sheekh maxamed ibn cabdilwahaab kitaabkiisaan yani kitaabka la yidhaahdo taariikh ibni hanaam taariikhi najd libni hanaam ibnu hanaamna ardaygiisau ahaa sheekh maxamed ayuu arday u ahaa rasaa-isha iyo masaa-isha sheekha ayuu soo ururiyey safxada shan boqol sideetan iyo labo ilaa shan boqol sideetan iyo saddex taariikh ibni khanaam ayaa waxaa ku taallo ou tilmaamayaa sheekha sheekh maxamed ibn cabdilwahaab oo sharxaayo qul afa hayra allahi ta'muruunii acbudu ayuha aljaahiluun waxaa laga qaadanayaa buu yidhi aayadda athaaniyatu ana almuslima idaa adaaca man ashaara calayhi fi daahiri kafara ruuxa muslimka ah haddii uu adeeco qoladii lasoo tilmaamay waa mushrikiintii fi daahiri sida daahirka hadduu ka adeeco kafara walow kaana baatinuhu yactaqidu liimaan baatinkiisa iimaan ha ku jira hadduu doona ha ka ictiqaadsanaadee fainahum lam yuriiduu min annabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalama tagyiira caqiidatihi maxaa yeelay mushrikiinta nebiga marka ay dhahayeen kaale annaga na soo raac caqiidada qalbiga naga naga soo raac ma ka wadin maxaa yeeley qalbigiisa iyaga maba oga mana qasbi karaan waxna ma ka dhihi karaan inaynan marka qalbi ahaan noo soo raac u jeedin ayaa aayadda ku cad marka waxa ay rabeen oy nebiga ka rabeen waa maxay daahiran inuu nebiga waafaqo oo diinkooda baatilkaa uu ku raaco ee uu ku waafaqo taas marka waxay keenaysaa buu yidhi marka kufri bay keenaysaa walow kaana baatinuhu yactaqidu liimaan fainahum lam yuriiduu min annabiy sala allahu calayh waali wasalama tagyiira caqiidatihi fa fiihi bayaanun marka sheikhu wuxuu yidhi waxaa ku jira meeshaa marka caddayn limaa yakturu wuquucuhu wax in badan dhaco miman yantasibu ila alislaami ka dhaco dad islaam u nisbo sheeganayo fii idhaari almuwaafaqati lilmushrikiina khawfan minhum yacnii oo ah muujin ay muujiyaan mushrikiinta muwaafaqadooda iyagoo marka cabsi aan xaqiiqi ahayn ka cabsanayo wayadunnu annahu laa yakfuru idaa kaana qalbuhu kaarihan bacdigaasuna waxay u malaynayaan inaynan gaaloobaynin mar haddii qalbigoodu yacnii uu nacayo mar haddii adii qalbigaaga gaalnimada aa ka nacayso dhibaato male bay isleeyihin qalbiga wax walbaa kullu shay waa qalbiga ayay isleeyihiin markaasay daahirka ka waafaqaan markaasay kufri ku dhacaan sidoo kale isla masaladan inagu ku dhex jirno sheekh saalix alfawsaan risaaladan risaalatu dalaa-il la yidhaahdo sheekh sulaymaan bin cabdillaahi ou qoray min axfaadi sheekh alislaam maxamed ibn cabdilwahaab ah risaaladaa ayuu sharxay fawsaan marka risaaladaa waxaa ku jirtay wain kaana yakrahu diinahum wa yubqiduhum yacnii ruuxii gaalada kaalmeeyo wuu kufrinayaa diinkoodaba ha naco hadduu doono diintooda ha necbaado meeshaa marku sharxaya baa waxa uu yidhi in kaana yuxibu diinahum fahada yakunu kaafiran murtadan xataa walow maa makanahum hadduu gaalada diintooda jeclaado qalbiga uu ka jeclaado sideeday gaalnimo u tahay walow yownan ciidankooda soo kaxayninba walow ciidankooda yaanu soo kaxaynin mar haddii gaalnimada uu jeclaado qalbiga ka jeclaado sideeday gaalnimo u tahay ayb laakiin idaa makanahum laakiin haddii dhulka muslimiinta uu u suuro geliyo inay qabsadaan laakin idaa makanahum wahuwa yakrahu diinahum isagoo diinkoodiina necban gaalnimada necab haddana hadduu makaniyo dhulka islaamka fa bificlihi haadaa irtada cani lislaam ficilkiisaas ayuu islaamka uga laabtay oo uga ridooday marka ictiqaad qalbi iyo ficilkan isma leh taaratanna waxaa dhici karta inuu ictiqaad ruuxa ka kufriyo marna waxaa dhici karto isagooba diinta gaalada necab haddana ficilkiisa dartii inuu ku gaaloobo yaa dhici karto sidoo kale markuu sharxayo meeshaan fa kayfa idaa kaana fii daari manacatin wastadcaa bihim sheekhaa wuxuu yidhi mu-alifka kitaabka bal xaalku sidee buu noqonayaa haddii dhulkii islaamka oo yacnii daar muslimiintu ay leeyihiin oo ay ku nabad qabaan hadduu u yeerto oo uu soo hogaamiyo keeno gaaladii oo uu u yeerto xaalkiisu sidee buu ahaanayaa nuqdadaasuu sharxaya markaasuu wuxuu yidhi sheekh sheekh fawsaan idaa kaana fii daari manacatin wa daari islaamin hadduu daaru islaam joogo wajara alkufaara calaa bilaadi lmuslimiin gaalada uu soo hogaamiyo bilaadi lmuslimiin keeno wa ataa bijuyuushihim litaqzuwa bilaada almuslimiin ciidankii gaalada uu keeno si ay ugu duulaan bilaadda muslimiinta ay ugu soo duulaan mila maa xasala fii aakhiri alkhilaafati alcabaasiya sida wixii dhacay khilaafadii cabaasiyada aakhirkeeda lamaa jara shiiciyu ibnu lcalqamiy ninka la yidhaha markuu soo jiiday oo keenay wasiiru lkhaliifati ninkaa dowladuu ku jiray markaas wasiiru lkhaliifa waalkhabiidu alaakhar nasiiruddiin adduusi ninkaa markay labadaa nin ay keeneen ay soo hogaamiyeen tataarta jaraa atataara calaa bilaadi اlmuslimiin tataarta ayay waxay ku soo jiideen oy keeneen bilaadda muslimiinta wahumaa yaddaciyaani alislaam iyagoo islaam sheeganayo weliba wa khatadaa lilkufaari gaalada ayay waxay u takhdiidiyeen oy u yacnii xariiqeen wamakanuuhum waxay u suurogeliyeen kada yacni dhulkii inay qabsadaan muslimiinta markaasuu sheekha yidhi kadalika man facala midla ficlihim alآan ficilkoodoo kale qofkii hadda sameeyo wastadca lkufaara gaalada u yeerto wakhaطada lahum u xariiqo wamakanahum markaa makaniyo min alistiilaa'i calaa bilaadi اlmuslimiin bilaadda muslimiinta inay gaaladu la wareegaan oy qabsadaan fainahu yartadu wain kaana yakrahu diinahum maxalushaahidka waa kan wou ridoobayaa wain kaana yakrahu diinahum haddii ou doono diintooda ha necbaado shardi marka maahan diintoodu inay diinta gaalada in la jeclaada markaa keliya unbaa kufriga ou xasilayaa ou dhacayaa ma aha ruux ama ha jeclaa necbaanta yacni jeclaanta diinta gaalada sidooday gaalnimo u tahay waana kufri ictiqaadi ah midkaas kanuna waa kufri ficli ah waa nacam labada dhinac ficilkana waa laga gaaloobaa qowlkana waa laga gaaloobaa ictiqaadkana waa laga gaaloobaa nacam haddaba marka waxaa dhici karto sidoo kale imaamu shaafici raximahullah nas uu leeyahaa jiro kitaabkiisa al-um qadiyad ou ka hadlo qadiyadaasna fahamkeeda aada loo xumeeyo ayaa jirto waa qadiyad ku tacalluqdo al-jaasuusu lmuslim ruuxa muslimka ah ee jaasuusnimada ay ka dhacday oo muslimiinta ka warbixiyey arrintaa iyadaa maxay tahay arrintaas buu imaamu shaafici wuxuu ka yidhi gaalnimo akbarana waa ixtimaashaa kufri aan akbar ahayn oo asqarana way ixtimaali kartaa idan kitaabul um sida ku taal sidaas weeyaan qisadii xaadib ibn abi baltaca ayuuna soo qaatay qisatu xaadib iyo waxa hadda aan ka hadlayna labay kale yihiin qisatu xaadib waxay ku kooban tahay sir muslimiinta nin bixiyey muslimiinta sirtooda oo la bixiyo qad wa qad waay gaalnimona way noqon kartaa diinta looga baxo iyadoon diinta looga bixinna way dhici kartaa waa kufri muxtamal ah midaas oo kale waa yacni camal muxtamal ku ah kufri iyo kufri la-aan waxay u baahan tahay marka arrintaas kutubulfiqhi madaahibta afarta ahna markay ka sheekeynayaan jaasuuska jaasuus gaal ah iyo jaasuus muslimay u kala qaadaan bimujaradi aljaasuusiyati gaalnimo oo bawaaxa maa kufri bawaaxa ma aha nacam calaa haadaa ayaa marka imaamu shaafici wagayruhu min al-aima ay tilmaameen markaan leenahay marka bimujaradihi gaalnimo uma aha way dhici kartaa inay noqoto mana dhici karto waa ixtimaal qofkaa marka laga hubsanaa taas oo kale ama siirada ruuxa ayaa la raad raacaya dib loogu noqonaya siiradiisu waxay ahayd iyo xaalkiisu siduu ahaa iyo waxyaabaha lamidka ah laakiin masaladaas haddii lasoo qaado oo lala keeno meel aynan gelaynin oo waa maxay nin inta ciidan gaalo u yeertay asagiina qorigiisii wato oo gaaladii asagu isku saf yihiin waxa la baabi-inayana muslimiin ay yihiin iyo masaajidooda iyo diintooda iyo gabdhahooda la kufsanayo ay yihiin oo gaaladaas gabdhahana la kufsado muslimkana la laayo masaajiduna ay ku damaaraan ay ku baaba-aan ay ku xirmaan xaadib ficil noocaas oo kale kama dhicin nacam marka arrinna waxaa weeyaan waa mudaaharo oo ficli ah arrinna waxaa weeyaan waa jaasuusnimo wax ku tacalluqo nacam arrinka jaasuusnimada marka la joogo qisatu xaadib waa la deliishadaa arrinkan laakiin xaadib mudaaharo ficli ah oo intuu ciidan gaalo soo raacay kusoo hogaamiyay dad muslimiina ma aynan ahayn nacam qowlka hadalka imaamu shaaficina su-aashiisa hore waxa keenayba mas'alatuljaasuus ay ahayd marka masalada inay saas u bayaansanaato aaday daruuri u tahay oo muhim u tahay oo aan la dhihin sidii xaadib loo waraystay oo loo yidhi bal xaalkaaga ka waran maxaa kugu xambaaray nin allaala ninkii gaalada soo raacoo dhinacooda ka dagaalamana saasaan dhehaynaa in la yidhaahda ma aha nacam kani aayaad kale iyo xadiid kaleu leeyahay aayaadka uu leeyahay waxaa kamid a midkan qowluhu tacaala satajiduuna aakhariina yuriiduuna an ya'manuukum waya'manuu qowmahum kulamaa rudduu ila alfitnati urkisuu fiiha sheekh maxamed ibn cabdilwahaab markii la uu tilmaamayey maxaa dadka ku gaalaysiisaa acdaa'unaa arbacatu buu yidhi annaga acdaa'deenna afar waayu yidhi nooca afaraad wuxuu ka dhigay fiiri hadalkan man salima min hada kullihi nin shirki oo dhan ka nabad galay nin mushriga ma aha tawxiidkiisu waa yacni tawxiidka xaggiisa shirki kagama dhicin walaakin ahlu baladihi musarixuuna bicadaawati tawxiid laakiin reer dadkiisa magaalada uu degan yahay qabiilkiisa maalan ama wadankiisa ayaa waxay caddeeyeen diinta inay la dagaalamayaan musarixuuna bicadaawati tawxiid waatibaaci ahli shirki wasaacuuna fii qitaalihim waxayna ka shaqeeyaanay ku jiraan meesha uu joogo islaamkaa lagala dagaalamaa wayatacadaru wuxuuna ku cudur daaranayaa dabcan markasta ana tarkahu wadanahu yashuqu calayhi aniga wadankeyga iyo meesha aan joogo kama soo tegi karo meesha uu marka joogana waa meel islaamka lagala dagaalamayo dadkiisiyaa kala dagaalamo isagu islaam buu sheeganayaa shirki waa ka nabadgalay laakiin wuxuu leeyahay ka tegiddeeda waa idhibaysaa fa yuqaatilu ahla tawxiidi intaa keliya ma aha markaasuu isagiibaa la dagaalamaya ahlu tawxiidka maca ahli beladihi dadka beledkiisa wax la degan ee tawxiidka la xarbinayo ayuu ku saf yahay marka dagaal lasoo galo soo baxna raac bay leeyiin haddii kale naga tag inuu beledkii ka tagana ma jecla sidaa darteed ayuu wuxuu la dagaal gelayaa marka dadka maca ahli beladihi oo xarbiga islaamka kula jiro ayuu la safanayaa wa yujaahidu bimaalihi wa nafsihi markaasuu naftiisa iyo maalkiisu wuxuu ku bixinayaa islaamka la dagaalkiisa isagoo ahlu beladihi la socdo fa haadaa aydan kaafirun kaas waa gaal buu yidhi low ya'muruunahu maxaa yeelay hadday amri lahaayeen bitarki sowmi ramadaan war soonkan ramadaanka iska daa haddii kale naga tag hadday dhihi lahaayeen walaa yumkinuhu siyaamu ilaa bifiraaqihim soonkiina aan u suuragelaynin ilaa inuu meeshaas ka taga ma ahane isagiina uunan rabin inuu meeshaa ka tago facala soonku waa iska dayn laha uu ka tegi lahaa walow ya'muruunahu bitasawuji imra'ati abiihi hadday amri lahaayeen aabbaha xaaskiisa guurso haddii kale niyow naga dhaqaaq naga tag oo isaguna inuu meeshaas ka tago oo dhibsanayo wuu samayn lahaa nacam walaa yumkinuhu dalika ilaa bimukhalafatihim facala wa muwaafaqatuhum cala aljihaadi marka meeshaan waa biyo dhaca wa muwaafaqatuhum gaalada oo la waafaqo cala aljihaadi lagu waafaqo dagaalka ay iyaga ku jiraan lagu waafaqo binafsihi wa maalihi qofka uu ku waafaqayo naftiisa iyo maalkiisa naftiibuu geeyey maalkiibuu geeyey xarbiga wax uga jiraa islaamka maca annahum yuriiduuna bidalika qaطca diin illahi wa rasuulihi iyadoo weliba gaaladu ay rabto inay islaamka diinka alle iyo diinka rasuulka inay gooyaan akbaru min dalika bikaiir intaas soon laga tago iyo qofka oo aabihii hooyadiis aabihii yani xaaskiisa guursado iyo waxaa ka daran buu leeyahay di tanaa ka daran buu leeyahay waxa uu yihi marka maca anahum yuriiduuna bidalika qaطca diin illahi warasuulihi akbaru min dalika bikaiir fahada ayضa kaafirun kan waa gaal wahuwa miman qaala allahu fiihim satajiduuna aakhariina yuriiduuna an ya'manuukum wayamanuu qowmahum idan marka muwaafaqatuhum muwaafaqatuhum biljihaadi jihaadkaoo lagu waafaqo iyaga kay ku jiraanaan sheegayna naf iyo maal lagu darsado lala baabi'iyo diinka ilaahay waa ficil gaalnimo ah waa ficil sidiisa u ah gaalnimo masalada marka halkaasaan uga baxaynaa culummadii hore iyo kuwii dambeba saasay u bayaaniyeen weliba marka ay culummadan dambe arrinkan ay ka hadlaayaan waxay ahayd waa mar najdi dhulkaa najdi ee tawxiidka uu ka jiray lagu soo duulay yaa kusoo duulay nin la dhihi jiray ibraahim baasha oo ninkii masar xukumi jiray ahaa maxamed cali baasha wiilkiisa u ahaa ciidan fara badan buu soo kaxeeyey si uu ula dagaalamo tawxiidka ugana takhalluso tawxiidkaa meeshaas ka hana qaaday wax fadaa'ic fara badan iyo xumaan fara badanna meeshaa way ku sameeyeen maca daalika culimmadii berigaas joogtay waxay jawaabeen nin allaala ninkii ku saacido oo ka qeyb qaata arrintaa iyada ah inuu diinta uga baxaayo xataa yacni waxaa weyaan meelo aad iyo aad u aad adag ayay gaarsiiyeen sheekh sulaymaanna risaaladan addalaa-il layraa ayuu ka alifay sulaymaan ibn cabdillaahi waa sheekha iskale taysiir ulcasiiz alxamiidka ee fatxulmajiidkana laga soo ikhtisaariyey marka masaladaas masale khawaarijnimo a ma aha khawaarijnimona tacalluq lama laha marka sidaa in loo garto khuduurada iyo khatarta ay leedahayna dadka loo sheego haddii aan khuduuradeeda dadka looga digin oo la yidhaahdo wax dhibaato a ma laha laga dhigo wax yar laga soo qaado mujtamaca dhibaatada ay ku keento way badnaanaysaa intaas markaan taas uga baxno kufriga biictibaari meela maxallihi qalbiga camalka qalbibuu noqdaa camalibuu noqdaa wuxuu noqdaa qowli waxaan gelaynaa aqsaamu اlkufri bاctibaari kownihi asliya aw طaari'an qeyb kale waayo kufriga la qaybiyo aqsaamu اlkufri kufriga qeybihiisa bاctibaari kownihi asliya aw طaari'an inuu kufri asala yahay ama inuu yahay kufri daari ah oo soo dariyey kufriga laba u qeybsamaa asli waa midka aan islaamnimo aynan ka horreynin ruuxa saasuu ku dhashay gaalnimadaa unbuu ku sugnaa kufriga daari a ahna waa midka riddada la yidhaahdo islaam baa u horreeyey huma irtadda cani lislaam labadaa waa loo qaybiyaa kufriga kufriga asliga ah waxaa weeyaan kufru man lam yadkhul fii diin اlislaam qof aan diin islaamba soo gelin gaalnimadiisa kufri asli baa la yidhaahdaa saddex qaybood bay u qeybsamaan kuwaas ahlu kitaab yahuud iyo nasaaro man lahum shubhatu kitaab qolo wax kitaab u eg haysato majuusta waa kuwa iyaga majuusta qolada saddexaad waa mushrikiin qolooyinkaan asnaamta caabudo saddexdaa waa kufaarta asalka ah ahlu kitaabku ayagu waxay leeyihiin iyo majuusta sunno sunnadooda waxa ay tahay in islaam haddii ay islaami waayaan jizye in laga qaado noloshana loo daayo xornimona la siiyo nooc xornimo ah qaatilu اladiina laa yuuminuuna biاllahi walaa biاlyawmi اlaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluh walaa yadiinuuna diina walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucطuu ljizyata can yadin wahum saagiruun ahlu kitaabka iyo majuustaa laga qaadaa jizyada ahlu kitaabkana naskaa caddeeyay majuustana sunnadaa caddaysa xadiid cabdiraxmaan ibni cawf ayaa caddaynaya amaa mushrikiinta waxaan islaam ahayn iyaga lagama aqbalaayo islaam ama dil ayb waa marka ay shuruud shuruudihii wixii tawafuraan baan ka hadlaynaa xukunkooda guudsa waa saas dhaca ayb kufriga daari'a ah kufru ridda kufriga daari ah ninka muslim buu ahaan jiray markaasuu ridoobay walciyaadu billaah isagu marka xukunkiisu waa maxay xukunkiisu kaasi jizyana lagama qaado mana la sii daayo xukmuhu waxaa weeyaan alqatlu bacda alistitaaba in la dilo marka la toobo la weydiiyo kadib xadiidkii nabiga sala allahu alayh wali w slam waxuu man badela diinahu faqtuluuh ninkii diinkiisa bedelo dila oo islaamnimada ka bedela man bedela marka mantaasi nin iyo naagba way soo gelayaan gaalada asliga ah naagaha lama dilo haddaynan dagaal ku jirin kuwa kaniisadaha ku jira lama dilo haddaynan dagaalka xoga jirin kuwa yacnii ariraacyada casiifka ah ujarada oo iyagoo aan qowsaarka iyo iska oo dadka un iska raacsanoo ra'yiga aan lahayn dagaal haddaanu ku jirin in la dilaa ma aha axaadiid baa kulli kusoo wada aroortay murtadka laakiin nin iyo naag wuxuu doonaya ha ahaadee isagu marka dilkaasa u qoran laakiin waa bacda alistitaaba sida raajixa ah tooba marka la weydiiye kadib or diintii kusoo laaba saddex maalmood hadduu towbad keeno sidii la rabay haddaanu towbad keenin waa in la dilo markaas yataxatamu qatluhu sidaasaana marka madaahibta saddexdaa waxay qabaan nin iyo naag waxay dooniba ha aato in sidaa la yeelo xanafiyadaa waxay qabaan naag hadday tahay inaan la dilin laakiin madhabkoodu waa laga raajixsanya ayb riddadu labay u qeybsantaa mujarada iyo muqallada riddo yacni mujarado ah oo waa ninkii waa gaaloobay laakiin dhibaato kale dhibaato dheeraada uu la imaanaya ma laha keliya diinkiisibuu bedelay laakiin dhib dheeraado hadda uu faraha kula jiraa ma jirto ridda mujarada ayaa la yidhaha riddadaa iyadana riddada nooceeda kale riddatun muqallada riddada muqalladada waxaa weeyaan gaalnimadiisii haddana wax kale u ehliyo waxa u ehliya muxuu noqon karaa diintiiba u caayayaa nebigiibuu caynayaa maalan muslimiintiibuu intuu jid u fariistay buu halhal inta u qabto baab dilayaa naagahu kufsanayaa meel u fadhiyaa marka riddadiisa waxbaa u ehliyo riddadaas mujara yacni muqalladada ayaa culummada qaarkood sida ibnu taymiya oo kale wuxuu yidhaahdaa laa tuqbalu towbatuhu midkaasoo kale towbadiisa lama yeelayo laa tuqbalu towbatuhu marka towba maba anfacaysa miyaa laga wadaa maya towbada beynahu wa beyn allahi waa anfacay mar kasta beynahu wa beyn allahi way anfacay laakiin towbo ou la yimid in lays lagu sii daayo oo lagu cafiyaay maya waay ma laha maxaa yeele dadkii uu dilay waa loo qisaasaya ayaga kaasna ficilkii saxaabada marka la fiiriyo wuxuu keenayaa labay u kala qaadi jireen dadkii ridoobay xilligii musaylama qoladii dagaal soo gashay oo saf dagaal lagu qabtay oo kale hadday towbad keenaan oo kale iyagoo dagaalkii safka uga jiro dhinaca kale hadday towbad keenaan ay soo laabtaan waa layska dayi jiray cuquubadii waa ka dhacaysay haddii laakiin koox gaar ah iyagu oo marka dhib gaara geysatay saf dagaal iyagoo aan ku jirin oo intay meel gooniya tagto dadka meelaha yacnii jidadka ku dhibto oo ayagu aan dagaal ku jirin oo islaamka aan dagaal toosa kula jirin qolooyinka noocaas oo kale ayaga yataxatamu qatluhum hadday wax dileen yataxatamu qatluhum towbadooda dilka ka riidi mayso waxaana loo soo qaataa xadiidkii anas radia allahu canhu nimankii nebiga u yimidee madiine markay yimaadeen ku xanuunsaday nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi xooli geelii sadaqada kaadidiisa iyo caanihiisa hala cabsiiyo markay caafimaado inay raysteen ayay geeliina qaateen raacigii rasuulkana waa dileen halkaasay marka ku dhaqaa diintiina waa ka ridoobeenoo way ka baxeen nebiga calayhi salaatu wasalaam markii lasoo qabtay nimankaas waa la dilay tooba wax la weydiiyey ma lahayn maxaa yeelay qaabka ay u dagaalameen yaa wuxuu ahaa qaabka dambe oo aan sheegnay kuwaasna markaa saarimulmasluulka ayaa laga helayaa baxigeeda juska saddexaad ayb dabcadan saddexda mujalad ah ayb riddadu iyadu marka siyaabahaasay iyaduna leedahay iyo axkaamtaabay leedahay dhinaca kale aqsaamu lkufri biictibaari iطlaaqihi wa tacyiinihi qeyb labaad kufriga qeybihiisa iyadoo laga eegayo iطlaaq iyo tacyiin iطlaaq waxaa weeyaan in la yacnii kufriga la iطlaaqo oo aan wax lagu xirin qof mucayana aan lagu xirin hebel hebel aan la dhihin tacyiinkuna waxaa weeyaan ruuxa kufriga ku dhaca in la cayiro fulaan ka fara la yiraahdo oo kale qeybtaa marka sidaana waa loo qeybiyaa atakfiir اlmuطlaq waxaa la yidhaha takfiirka muطlaqa ah tacliiqu اlkufri calaa waصfin caam kufriga in lagu xiro tilmaan guud in lagu xiro laa yaktasu bifardin mucayan tilmaantaas oo aan ku gaar ahayn qof mucayan waa kufrigii in lagu xiro wasfi guud oo aan qof mucayana ku tilmaanayn laba martabo ayuu ku yimaadaa fiiri kufriga ilaaqa kufriga takfiirka mudlaqa laba si ayuu ku imaadaa tacliiquhu calaa wasfin acamu min qowlin aw ficlin aw ictiqaad yacnii in lagu xiro wasfi caam ah oo qowl ama ficil ama ictiqaad ah oo maalan in la yidhaahdo man qaala kadaa waxay waxaa qofkii yidhaahdo kafara waa gaaloobay wasfi baa lagu xiray oo qowl ah sooma jeedid man ictiqada kadaa waxaa qofkii ictiqaadiya kafara man facala kadaa kafara wixii qofkii waxay waxaa sameeya waa gaaloobay wahaakada taas waa qeyb martabada labaad waxa ay tahay tacliiquhu calaa wasfin akhas tilmaan soo kooban ayaa lagu xirayaa qof ma ahan laakiin tilmaan oo koox gaara ay leedahay tilmaantii hore waa man qaala qof allaale qofkii yidhaahdo tilmaantaani waxaa weeyaan kufrigiibaa waxaa lagu xirayaa wasfi khaas ah ka daa'ifatin aw firqatin oo kale oo maalan waxaa la leeyahay alraafidatu kufaarun raafidadu waa gaalo aljahmiyatu kufaarun alyahuudu kufaarun koox gaara waay oo gaalnimo lagu tilmaamay lagu sheegay marka la leeyahay marka aljahmiyatu kufaarun jahmiyadu waa gaalo macnaheeda ma ahan hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel oo jahmiye ah gaalo ah ma ahan waa tilmaantan jahminimada qofkii laga helaa waa gaalo cumuumaa ku jira iyada xataa cali iyo faarax iyo ma aha cumuum baa iyada laftirkeeda ku jira marka wasfi acam ah iyo wasfi akhas ah oo koox ku khaassan in lagu xiro kufriga qur-aankana waad ku arkaysaa alaa ina hamuuda kafaruu rabbahum reer hamuud rabbigooday kufriyeen baa lii marka laleeyahay marka reer hamuud rabbigood waa kufriyeen nin kasta oo qoladaas ka dhashay miyaa loo jeedaana inaan loo jeedin waxaad ku garane saalix oo ka dhashayba ma gaaloobin oo nebi buu ahaa intii isaga rumaysay ee mustadcafiinta ahaa waa ku jiraan qabiilka waa yihiin reer hamuud laakiin gaalnimada ma ku dhacaysa iyagana marka wasfi caama waa isaga laftirkiisa haakada atakfiir lmucayan takfiirka mucayanka haddaan soo qaadno tanziilu lxukmi calaa shaksin mucayanin waa xuunkii gaalnimada in lagu dejiyo qof mucayana oo la yidhaahdo kaan yuqaala kafara fulaan hebel waa gaaloobay in la yidhaahdo hebel waa ridoobay hebel waa gaaloobay in la dhaho waa wasfigii gaalnimada ayaa waxaa lagu dejinayaa qof mucayan oo hebel hebel la yidhaahdo taas maxaa la yidhaahdaa takfi yacni atakfiiru cala almucayan waa gaalaysiin ruux la yaqaano hebel hebel la gaalaysiinayo kufriga marka bictibaari iطlaaqihi wa tacyiinihi labadaas u qeybsamaa muطlaq iyo mucayan laba marka in la ogaa marka mucayanka takfiirki yani marka muaya muطlaqi iyo mucayankii markaan sheegnay qaacido guud marka in la ogaado wa oo taqsiimkan ka baxayso takfiirinta mudlaqa ah ma keento oo ma ka laasimo tacyiin ma ka laasimo ayb sheekhulislaam ibnu taymiya kitaabu listiqaama juska koowaad boqol lixdan iyo afar waxau leeyahay ina takfiira almutlaqa mithlu lwaciidi اlmuطlaq takfiirka mudlaqa ah wuxuu la mid yahay goodinta mudlaqa yacnii ilaahay markuu yidhaahdo ruuxii waxay waxaa sameeyo waa waa la naarayaayo naar buu gelayaa marka la yidhaahdo maxaa ka laazimayana ma waxaa ka dhalanaysa qof qof ninkii waxaa u sameeyay qof walba inuu naarta ilaa ilaa u gelayo maya waxaa dhici karta ruux ficilkaa ku dhacay haddana ilaahay inuu iska cafiyo waxyaabo kale darteed waxyaabihii waciidku uu ku baaqan jiray ee ilaa tobanka gaarayay sheekhulislaamna meelo badan oo kutubihiisa kamida uu ku tilmaami jiray ayuu uga baaqan karaa marka takfiirka mudlaqa wuxuu la mid yahay mithlu lwaciid lmutlaq laa yastalzimu takfiira shaksi mucayan takfiirkii mudlaqa ahaa ka laasimi maayo takfiiru shaksi mucayan qof mucayan oo la gaalaysiiyo xataa taquuma alxujatu alatii yukafaru taarikuhaa takfiirka mucayankaa goormuu yimaadaa ilaa ay ka timaado xujadii qofka lagu gaalaysiinayo meel kale waxa uu yidhi wataxqiiqu fi hada ana alqowla qad yakuunu kufran taxqiiqu waxaa weeyaan qowlku wuxuu ahaan karaa gaalnimo ka maqaalaati aljahmiyati oraahda jahmiyada oo kale aladiina qaaluu kuwaasoo dhahayo in allaha laa yatakalamu walaa yuraa fi laakhira ilaahay ma hadlo aakhira lama arko maqaalaadkaas o dhan waa maqaalaad kufri ah walaakin qad yakfaa calaa bacdi innaas dadka qaar inay ka qarsoonaataa dhici karto annahu kufrun waxaanu inay gaalnimo yihiinba fa yudliqu lqowla bitakfiiri اlqaa'ili kama qaala salafu man qaala alqur'aanu makhluuqun fahuwa kaafir waman qaala in allaha laa yuraa fi laakhira fahuwa kaafirun walaa fayuطlaqu اlqowlu markaa waxaa la iطlaaqayaa bitakfiiri اlqaa'ili qofka sidaa dhahayo ilaahay lama arkaayo iyo waxyaabaha qofka dhahayo say salafkuba dhihi jireen man qaala qofkii yidhaahdo alqur'aanu makhluuqun fahuwa kaafir ninkii yidhaha qur-aanku waa makhluuq waa gaal waman qaala in allaha laa yuraa fi laakhirati fahuwa kaafirun walaa yukafaru shaksu mucayan laakiin hebel lama gaalaysiinayo xataa taquuma calayhi اlxuja ilaa ay xujada ku qumto marka isma laasimayaan waxaa dhici karto oraahdii qofka yidhaahdaa lagu gaalaysiinayo ninkan inuu ku dhaco uma isaga gooni ahaan inaan loo gaalaysiinin licadami qiyaami اlxujati calayhi xujada inaynan ku oogmin darteed fataawaha juska toddobaad lix boqol sagaaliyo toban ayb ugu dambeyntii marka dawaabidu takfiiri اlmuطlaq walmucayan mawduuca marka intii hore waxay noqonaysaa yacnii iyadoon intii hore lasoo fahmin intan dambe khalal badan fahamkeedu waa adkaanaya naam marka hadda mawduucii muhiimkiisii kan weeyaan naam takfiirinta muطlaqa iyo midda mucayanka ah horta dawaabid ma leedahay ruux marka la gaalaysiinayo yacni dawaabid iyo qawaacid la raacaa ma jirtaa awalan ahlu sunnada mar walba waa dhexdhexaad waa wasat wasadiyadii sharciga ay haystaan masaa-ishan masaa-il asmaa alaxkaam taana marka waxaa weeyaan waxay u dhexeeyaan bayna alkhawaarij aladiina yukafiruuna almuslimiin khawaarijta muslimiinta takfiiriso iyo wa bayna almurji'a bay u dhexeeyaan murji'ada kuwaasoo iyagu marka aan ruuxa wax allaale wixii ou qastaba aan dhib u arkaynin dawaabidda marka takfiirka mudlaqa ah aan ka bilaabo marka hore inta aanan u gelin hebel gaal miya mase gaal ma aha takfiirkii mudlaqa ahaayo ninkii qowlkaas yidhaahdo waa gaal qowlkaas waa kufri ficilkaas waa kufri ictiqaadkaas waa kufri goormaa la dhihi karaa horta shayga kufriga goormaa kufri lagu sheegi karaa dawaabidda ay leedahay ko waxaa weeyaan marka hore in muctaqad mucayana ama ficil mucayana ama qowl mucayana yacni ictiqaad ama ficil ama qowl waa gaalnimo marka la dhahaayo in la ogaado amrun tawqiifiyun waa amar horta tawqiifi ah tawqiifi waxaan ka wadnaa waa in laga qaato waxyiga waxaanu inay gaalnimo yihiin caqligana lagama qaadan karo fikirna laguma qaadan karo koox mabda ay dhisatay ninkii khilaafana inuu gaal yahay ma aha macnaheedu nacam waa arrin marka loola noqonaayo kitaabka iyo sunnada waxyiga ayaa loola laabanaya horta kufriga ficilkan waa gaalnimo qowlkan waa gaalnimo ictiqaadkan waa gaalnimo waa in horta kitaabka iyo sunnadu ay tusaan wa alqaadi ciyaad ibnu muusa sabti qaadi qaadi ciyaad ibnu muusa sibti kitaabkiisa la yidhaha ashifaa bitacriifi xuquuqi lmustafaa juska labaad kun iyo lixdan safxada ah wuxuu leeyahay faslun fii bayaani maa huwa min almaqaalaati kufrun fasal buu ayuu guntay markaasuu wuxuu yidhi caddayn la caddeeyo oraahda gaalnimada ah maqaalaadka kufriga ah wamaa yutawaqafu iyo waxa laga istaagayo ow yukhtalafu fiihi ama waxa laysku khilaafsan yahay waa gaalnimo iyo ma ahan wamaa laysa bikufrin iyo waxaan gaalnimo ahayn intaasuu fasalka u baab yahay markaasuu wuxuu yidhi iclam ana taxqiiqa hada alfasli wa kashfa allabsi fiihi mawriduhu sharcu walaa majaala lilcaqli fiihi wuxuu yidhi fasalkan taxqiijintiisa labsiga iyo dheeha galay iyo shakiga iyo yacni iltibaaska galay in la faydaa mawriduhu sharcu meesha uu u arooraayo waa sharciga walaa majaala lilcaqli fiihi caqliga shuqulkuma laha majaalkuma laha idan shaygu inuu kufri yahay iyo in kale koow waa amar tawqiifi ah tutalaqaa min alkitaabi wasunna taas waa mid sidoo kale shaykhulislaam wuxuu yidhi inoo weli daabitkan ku jirno ina alkufra kufriga waalfisqa iyo fisqigaba axkaamun sharciyatun waa axkaam sharciga loo nisbeeyey laysa dalika min alaxkaami alatii yastaqilu biha alcaqlu wax caqliga keligii ou keeni kara ma aha falkaafiru man jacalahu llahu warasuuluhu kaafiran gaal waxaa ah qofkay alle iyo rasuulka ka dhigaan gaal ayaa gaal ah waalfaasiqu faasiqana man jacalahu llahu warasuuluhu faasiqan qofkay alle iyo rasuul faasiq ka dhigaan unbaa faasiq ah kamaa ana almu'mina waalmuslima sida mu'min iyo muslimba uu u yahay man jacala allahu warasuuluhu mu'minan wa musliman kay alle iyo rasuul ka dhigeen mu'min iyo muslim idan kufriga marka hore adiga jeebka kuuma jiro koox gaar ahoo jeebka oo ugu jirana ma jiro kaarar la qaybiyo ma ahan kana waa muslim kana waa gaal la yidhaahdana ma aha feker wax ku dhisan oo koox ku dhisan fekerkeedna ma aha shay inuu kufri yahay iyo in kale laabudda sharciga in loo celiyo sharcigaa loo celina markaan leenahay qofka u celi yaqaana u celi karo haddaadan adiga sharci aqoonin marka ha xukumin qowlkaasaa kufri ah ictiqaadkaasaa kufri ah ficilkaasaa kufri ah haddaadan sharcigii aqoon u lahayn ha xukumin laysa huwa min wadiifatika ma aha maxaa yeeley arrin caqli loo celinaayo maaha arrin sharci loo celinaayo alimaam ibnu lqayim nuuniyadiisa wuxuu ku yidhi alkufru xaqu llahi uma rasuulihi binasi yahbutu laa biqowli fulani man kana rabu lcaalamiina wacabduhu qad kafaraahu fadaka dulkufraani wuxuu yidhi kufriga waa xaq alle leeyahay oo rasuulka uu leeyahay binasi yahbutu nasuu ku sugnaadaa kufriga laa biqowli fulaanin hebel warkiis kuma sugnaada man kaana rabu lcaalamiina wacabduhu ninkii allaha rabulcaalamiin iyo addoonkiisa iyo nebi maxamed ah qad kafaraahu ninkay gaalaysiiyeen fadaaka dulkufraani kaasaa gaalnimo u saaxiiba marka alla rasuul in dib loogu loogu laabto cidda ay gaalaysiiyeen ayb marka ciday allay rasuul gaalaysiinin adiga gaalkama dhigi kartid cid allay rasuul ay gaalnimo ku xukumeenna adiga islaam uma keeni kartid ayb ayb ibn lwasiir maxamed ibn ibraahim ibn lwasiir saaxibu rawd albaasimka iyo alcawaasim alqawaasim iyo sheekh iskale min culamaa ilyaman buu ahaa ibnu xajar ayuu taqriiban ku waqti ahaa ibnulwasiir waxa uu yidhi ina takfiira samciyun maxdun takfiirku horta waxaa weeyaan adilada samciga ee kitaabka iyo sunnada oo barax la weeyaan buu yidhi waa samci wax kitaabka iyo sunnada laga qaato laa madkhala lilcaqli fiihi caqliga shuqulkuma laha madhalkuma laha wadalika min wajhayni laba sibownan weji ugu lahayn alwajhu lwal annahu laa yukafaru bimukhaalafati aladilati alcaqliya wain kaanat daruuriya ruuxa laguma gaalaysiiyo inuu khilaafay adilo caqli ah wain kaanat daruuriyata maalan ruux hadda haddii uu ku yidhaahdo barafka ma qabooba waa kululyahay hadduu ku yidhaahdo waxyaaba caqli lagu og yahay buu khilaafay soo maa maca dalika gaalaa tahay ma la dhahayo naam maxaa yeele adilada oo khilaafay adilo caqli ah waay nacam kufriguna caqli shuqul kuma laha nacam ayb haddii marka caqligu madkhal oo ku yeela lahay gaalaysiinta ninkii caqliyaadka khilaafo gaal waayo la dhehi lahay nacam sidaas ujeedaa alwجه الثاني waxa u yihi in الdliila calى الkfr والfisq laa yakunu ila samciya qaطciya walaa niزaaca fi dalika deliilka shay inuu kufri yahay kutusaayo ama shay inuu fisq yahay kutusaayo waa deliil samciyo kitaab iyo suno oo qaطci ah weliba qaci waxaa loo waaya inuu kufrigu inuu yahay kufri bawaaxa oo cad yani oo deliilku oo waadix yahay ama deliilku hadduu yaxtamilu kada wakada gaalnima iyo wagayruhaa gaalnimada ma lagu soo boodaayo walaa nisaaca fi dalik alcawaasim walqawaasim juska afaraad boqol toddobaatan iyo sideed idan daabidka koowaad waa kaas altakfiiru laabudda an tutalaqaa min alwaxyi kaas waa daabidka labaad ee takfiirka mudlaqa uu leeyahay waxaa weeyaan an yakuuna sariixan sharcigu markuu shaygan inuu kufri yahay sheegay haddana waa inuu si cad u sheego sharciga si cad sariix fain ixtamala hayrahu shaygii gaalnimada lagu sheegay hadday wax kalena ay suurtagal ku tahay gaalnimo iyo heyrkeed suurtagal hadday ku tahay laa yuxmalu cala alkufri kufrigii weynaa oo gaalnimada lagu xambaari maayo fii xaqi lmuslim qofka muslimkaa marka qofkii muslimka ahaan jiray baa waxaa ka dhacay shay gaalnimona noqon karo aanna noqon karin sharcigu yacnii uu ku soo arooray si aan sariix ahaynba ugu soo arooray ayb ama qofkan baaba si aan sariix ahaynba uga dhacay kufrigii waa in markaa waxaa weeyaan la raadiyo tabyiin iyo caddayn lidalika nabiga calayh isalaatu wasalaam xaadib ibn abi baltaca markuu warqadda reer maka u qoray ee cumar uu yidhi yaa rasuul allah io idin adrib cunuqa hada almunaafiq munaafiqan aan luqunta ka gooyey weliba waa kii riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan inahu qad daahara acdaa'aka acdaa'daada ayuu yani kaalmeeyey saas oo kale bacdi riwaayad baa tilmaamaya inkastoo sanadkooda wax ku jiraan dabcan markuu sidaa yidhi nabiga waa ki yidhi maxaa kugu dhacay xaadib waa warsaday nabiga warqadii markii la akriyey ee ina isaga ka socota caddaatay xaalkaaga ka warran buu yidhi markaasuu yidhi yaa rasuul allah riddo uma aanan samaynin nacayb islaam aanu qaba uma samaynin markaasuu cudurdaarkii iyo wixii uu sheeganaya buu sheegtay shaygu marka jaasuusnimada waxaa niri waa muxtamal kufrina waa ixtimaali kartaa hayruhuna waa ixtimaali kartaa haddii shaygu ou sidaa yahay warniya waxaan maxaad u samaysaa laleeyahay hadalkan maxaa u tiri waa in la weydiiyo isaga laga cadaysa marka shaygu marka waa inuu kufri sariixa uu yahay fain ixtamala hayrahu ma lagu gaalaysiinayo alimaamu shaafici kitaabu lum meelaha marka jihaadka iyo markuu ka hadlaayo qisadan xaadib buu keenaya waxaa laga faa-iideysanaya markuu sheegayo arrinkan aan sheegeyn oo tilmaamaya daabidka saddexaad waxaa weeyaan shayga kufriga noqonaayo laba un weeyaan imaa wax laga tegey shay uu ka tegey dartii uu u gaaloobay ama imaa wax loo laga reebay oo uu ku kacay labada unbay gaalnimada ka imaanaysaa shay la amray uu ka tegey ama shay ha samaynin la yidhi ayuu sameeyey naskii marka kufri baa ka dhashay maalan ayaa ayaa ayaa ayaa ka yimid tan marka waxay u baahan tahay maxaa haddii laga taga gaalnimo noqonaayo maxaa haddii la sameeyo gaalnimo noqonaayo ficilki iyo tarkiga labadii dhinac tarkiga aan ku horumarno ictiqaadaadka waxaa jiro haddii qaar qaar haddii laga tago la gaaloobayo kufri ay imaanayso waxaa ka mid a ictiqaadaadka lagu xiray arkaan uliimaan oo kale an tu'mina biاllaahi wa malaa'ikatihi wakutubihi warasulihi walyowmi alaakhir ilaa aakhirihi hadduu ka tago qofka ictiqaadkaas haddii uu tarki ka sameeyo uu ka tago waa kufri awaamirta horaan u sheegnay iimaanku laba jiha ayuu leeyahay jihana waxaa weeyaan sharcigu waa akhbaar wixii akhbaara inaan rumaynaa nala faray wixii awaamir ahna inqiyaad in loo hogaansamo iimaankeedu waa in la inqiyaado loo hogaansamo inqiyaadka asalkiisuna waa qalbiga sida sheikhulislaam saalim masluulka uu ku yiraahdo labadaas marka inqiyaadkii qalbiga haddii la waayo ama iimaankiiba haddii la waayo arkaanul iimaankii haddii wax laga waayo gaalnima imaan tarkiga noocaas kufribuu keenaa ko ama wuxuu ka tegey ictiqaadu lwaajibaati ictiqaadu wujuubi lwaajibaati daahira waajibaadka daahirka waajibnimadooda inuu ictiqaadiyo ayuu ka tegey maalan salaadu inay waajib tahay zakadu inay waajib tahay wamaa ilaa dalika waa ictiqaad haddii laga taga la gaaloobayo waana macluum min addiini bidaruura kuwa ay dhahaan culamadu amase wuxuu ictiqaadin waayey waxyaabaha xaaraamtoodu ay iska muuqato ayuu taxriimkeeda ictiqaadi waayey uu ka tegey taasoo kalena waa gaalnimo ama waa ka shakiyeyba maalan zinadu inay xaaraam tahay khamriga cabidiisu xaaraan inay tahay wamaa ilaa dalika waxyaabaha sidaasoo kale ah ictiqaadkooda oo laga tagaa inay xaaraam tahay in la ictiqaadiyo laga tagaa waa kufri iyadana aqwaasha haddii laga taga la kufrinaayo la gaaloobaya waxaa weeyaan annutqu bishahaadateyn ninku haddii shahaadateynku inuu ku dhawaaqaba uu ka tago uu diido maba soo islaaminba nudqi haddii laga shay lagu dhawaaqo qowl haddii laga taga la gaaloobayo waa shahaadateynka qowl kale oo haddii laga taga la kufrinaayo ma jiro istiqraa markay culimmadu sameeyeen ibnu xasmi fi lmuxallaa juska koowaad lixdan iyo kow wuxuu leeyahay waman ictaqada aliimaana biqalbihi qofka iimaanka qalbigiisa ku qabtay walam yandiq bilisaanihi carabkiisa aan uga hadlin duuna taqiyatin cidou ka cabsanaan iyadoo aynan jirin yaxbad lagu haysto gooni waay man kafara bilah noo imaan doontaa taa duuna taqiyatin fa huwa kaafirun cinda allahi tacaala wa cinda almuslimiin waa gaal ilaahay agtiisa iyo muslimiinta agtooda maxaa yeele wuxuu ka tegey qowl haddii laga taga la gaaloobayo caqaa-idu sabcaha wadankeena lagu dhigo caqiidada ashcariyada caqaa-idu sabcaha kuwa la yihaaha jawharatu tawxiidka kitaabkan sharxayo tuxfatulmuriidka la yihaaha ee baajuuri ibraahim albaajuuri ou sharxay wuxuu leeyahay nudqiga haddii laga tago waxba ma dhibaysa weliba wuxuu leeyahay nin gaal ahaa oo qalbiga iimaankii ka ictiqaadiyey laakiin walam yandiq bishahaadateyn shahaadateynka aan ku dhawaaqin afkana aan la-aynoo akhras aan ahayn aflaawo aan ahayn cadow hortaaganna aanu jirin iimaankiisa waa iska ansaxa ayuu leeyahay tuxfatulmuriidka nacam saasuu dhigayaa maxaa yeelay nudqiga ayaga maba u haystaanba iimaanku inuu aasaasi u yahay aasaas inuu u yahay maba u haystaanba weliba wuxuu leeyahay waxaan ka hadlaynaa waa gaal soo islaami rabo bimujarad qalbigaasu ku islaama waxuu ku yidhaaha marka cinda allahi wa cinda almuslimiin waa kaafir ninku hadduu diido isagoon wax cudurdaara haysan inuu afka ka dhawaaqo shaykhlislaamna wuxuu yihi faama shahaadataani idaa lam yatakalam bihimaa maca alqudrati fahuwa kaafirun biitifaaqi lmuslimiin shahaadateynka haddaanu ku dhawaaqin qofka uu ka tago gaalba weeyaan biitifaaqi lmuslimiin wahuwa kaafirun baatinan wadaahiran qalbi iyo qaalab gaal waay kor iyo hoosba gaaluu keeya qofkaas fataawaha juska toddobaad lix boqol iyo sagaal hadda marka u fiirsa waxaan sheegnay ictiqaad haddii laga taga la gaaloobayo tarkigii baan ku jirnaa qowl haddii laga taga la kufrinaayo ha dhiman ficil haddii laga taga la kufrinaayo waa kee marka ficil tarkuhu ay kufri tahay waa kee mas'aladan waa marka mas'alada culimmada war badan ay ka bixiyeen afcaasha annaga nala faray tawxiidka iqraarkiisa marka laga tago laga yimaado shahaadateynka maxaa ugu weyna arkaanuul islaam inta soo hartay soo sidaa maa salaada soonka zakada iyo xajka afartaas khilaaf weyn baa ka taagan mabaani larbaca la yiraha almabaani alarbaca bacdi alculamaa afartaba haddii uu ka tago ma ku kufrinaayo ay leeyihin hadduu wujuubkooda ictiqaadsan yahay ma ku kufrinaayo qaar waxay leeyihiin salaada hadduu ka tago waa ku kufrinaya inta kale maya qaar waxay leeyihiin salaada iyo zakada waa ku kufrinaya calaa aqwaalin imaam axmedna mid kastaa riwaayo uu ku leeyahay intaasoo qowl shaykhu lislaam wuxuu leeyahy walihada tanaazaca alculamaau fi takfiiri man yatruku shay-an min hadihi alfaraa'id alarbac culimmadu waxay ku doodsan yihiin ka tegi nin in la gaalaysiiyo ruuxa ka tago afartan bacda aliqraari biwujuubiha waajibnimadeeda markuu qira ka gadaala xaafid ibnu rajab xaafid ibnu rajab fatxulbaariga wuxuu leeyahay juska koowaad labaatan iyo labo ilaa labaatan iyo saddex xadiidkan bunya alislaamu calaa khamsin markuu sharxayo xaafid ibnu rajab kitaab wuxuu leeyahay fatxulbaari la yidhaha bukhaariga uu ku sharxo ma dhammaystirin ilaa janaa-iska meelahaas uu uga dhintay ku dhowaadkiisa wuxuu yidhi wa amaa hadihi alkhamsu shantan arkaan fa idaa zaalat kulluhaa dhammaan hadday wada zuusho saqada albunyaanu dhismihii baa dhacaya islaam ma jiro walam yahbut bacda zawaalihaa haddii ay marka zuushana ma waxa sugnaanayo ma leh wakadalika inzaala minha aruknu lacdam rukniga weyn hadduu zuulo wahuwa shahaadataani waayee wa zawaaluhumaa shahaadateynku inay zuusho bilityaani bimaa yudaaduhumaa maxay ku zuushaa shahaadateynka in lala yimaado wax iyaga ka hor imaanayo walaa yajtamicu macahumaa shahaadateyn iyo shaygaasna aynan kulmi karin in lala yimaado aduu marka hadday zuusho ruknulacdam hadduu zuulo gaalnimadii waa imaanaysaa wa amaa zawaalu larbaci albawaaqi afarta hartay zuulitaankooda fakhtalafa alculamaau culimadu way isku khilaafeen hal yazuulu lislaamu bizawaaliha islaamku ma ku baaba-ayaa isaga dhammaantiis inay baaba-aan afartan la waayo am bizawaali waaxidin min minhaa ama mise hal oo laga tagaa islaamku ku zuulayaa am laa yazuulu bidalika amase afarta haddii laga taga ma zuulayo khilaaf baa intaa ku jira waxaan uga danleeya waxay tahay waajib ficli ah oo la sameeyo oo ka weyn afartan rugni ma jirto salaada iyo zakada soonka iyo xajka maca dalika waa la isku khilaafay walidaalika hadday salaada oo kale ruuxu haddii uu yidhaahdo tarku salaati kufrun salaada oo laga tago waa gaalnimo hadduu intuu adilada fiiriye fiiriyey uu yidhaahdo ficil haddii laga tago qofku kufrinayo waa salaada takfiiri ma aha ninkaas khawaarijna ma aha waa mas'alo culimo badan oo muxadisiinana ay ku tageen haddii uu yidhaahdo warshahaadateynki haddii uu la yimid inta kale wujuubkoodu ictiqaadsan yahay aanu la imaanin ma gaaloobayo hadduu dhahna murji'a ma aha maxaa yeelay fuqahaa u ahlilxadiid qaar sidaa qabaa la helayaa bal imaam axmed riwaayo ayaa laga soo guuriyey sidaas ah calaa kullin ficilka lagu gaaloobayo haddii laga tago masaladii hore iyo midda ayaa laysku qaldin tii hore waxay ahayd ficil qofku sameeyo ma ku gaaloobi karaa waa ku gaaloobi karaa ka sujuudi lisanam oo loo sujuudo musxaf lagu tuuro qashin iyo mudaaharadii iyo waxyaabahaas ficliga ahayd iyo maa ilaa dalik tan laakiin waxay tahay ficil adiga lagu amray inaa ka tagto oo aada ku kufrinaysaa kee waayo taas marka iyadu marka saasaa khilaafka uga taagan yahay intaas marka waxaan uga baxnay daabitkii ku saabsanaa shay inaad la timaado lagu faray oo aad ka tagtay ma ku gaaloobe ictiqaad hadduu yahay waa sheegnay qowl hadduu yahay waa sheegnay ficil hadduu yahayna waa sheegnay waxaa dhiman marka shay lagaa reebay oo had samayntiisa a ku gaaloobaysa ma jiraan ficil ahaantiisa gaalnimo noqonayo waxa weeyaan afcaasha waxaa ka mid a minhu maa yakuunu mukafir afcaal haddii la sameeyo ruuxa uu kufrinaayo bilitifaaq waa waxyaabaha marka uu la imaanayo qofka waxyaabihii aan darsigii hore uga soo hadalnay waxyaabaha aslul iimaan naqdi ku ahoo ka hor imaanayo ama carabka ka dhacaan ama ficilka ka dhacaan iyo kuwii aan soo lahayn daabidka marka adiga midaan kuu soocayo waxay tahay ruuxa yacnii fal haddii uu sameeyo qowl haddii uu yidhaahdo uu ku gaaloobayo maxay tahay qowl amase ficil haddii lala yimaado la kufrinayo maxaa daabit u ah daabidka culimmada ay ku dabdiyeen waxaa weeyaan sheikhulislaam ibnu taymiya saarimulmasluulku ku sheegee falkalaamu wاlficlu almutadaminu lilistikfaafi wاlistihaanati mustalzimu licadami tasdiiqi الnaafici walicadami اlinqiyaadi wاlistislaami falidalika kaana kufran wuxuu leeyahay kalaamka amase ficilka ficil kasto iyo hadal kasto ee keensado istikfaaf fududaysi ihaano alle rasuulka diinta la ihaanaysto la fududaysto ficil kasta oo keenayo yacni jees jees ama ama ihaano diineed dhalinayo qowl kasta oo keenaayo yacni diin ihaano diineed keenaayo wuxuu laasimsanayaa ruuxaasi qalbiga inaynan wax ugu jirin iimaan tasdiiq naafica qalbiga inuuna ugu jirin idan marka daabitku waa kaas haddaad sama samayso ficil kasto ama qowl kasta oo diinta ihaano ku ah ama yacni istikfaaf diinta ku ah haddii aada la timaado qalbigaa aniga iimaan iiga jiraa waxba ma tarayso ma kaaga jiri kara maalan ilaahay oo la caayo rasuulka oo la caayo diinta oo la caayo maxay keenaysaana ihaano soo maaha maxaa yeele tasdiiqa adiga aada nebiga rumaysan tahay waa muujibulkraam maamuusid iyo jacayl nebiga aada jeceshahay weeyaan wa bilcagsi wa bilcagsi wa bilcagsi waxaa meesha iyadana ku jirto cayda aada nebiga calayhi salaatu wasalaam aa caynayso ruux hadduu nebiga caayo caayadu waxay keenaysaa waa muujibu lihaana walistikfaaf fududays ruuxa aada caynaysa waa ruux aad fududaysanaysid ku jeesjeesaysid caayaduna waxaa weeyaan waa muujibu lihaana waay marka meel islama geli karaan muujibu likraam iyo muujibu lihaana meelba wada joogi karaan marka haddii ruux uu nebiga caayo tasdiiqi baa baxay ma jiro tasdiiq ayb marka ficil kasto iyo qowl kasta oo keenaayo ihaano iyo yacni istikfaaf diinta ku keenaayo waa gaalnimo tasdiiqi tasdiiq saxiix ana qalbiga ma ugu jiro wanaafic mukafiraadka marka qowligaa iyada waxaa laga qorayba kutub waxyaabaha qofka haddii uu yidhaahdo uu ku gaaloobayo culimmada qaar badan baa wax ka qoreen kitaabu alfaadi alkufri oo kale badruddiin alxanafi aliclaam biqawaadici alislaam ibnu xajar ilhaytami ayaa iskale risaalatun fi alfaadi alkufri liqaasim ibni salaax iddiin alkhani culamo badan baa marka wax ka aliftay taa iyadan intaas marka waxaan uga baxnay daabitka afaraad ahaa kufrigii takfiirkii mudlaqa ahaa daabitkiisa ugu dambeeyey waxaa weeyaan shaygu haddii nasku uu ku soo arooro shaygan waa gaalnimo haddii kitaabka uu tilmaamo iyo sunnadu ay tilmaamaan ficilkan waa kufri qowlkan waa kufri kufrigii baa in la fiiriya marka akbar miyaa mise waa asqar mararka qaar waxaan soo hore waxaan u tilmaanay kufriga xukunkiisu inuu uqeybsamo labo akbar iyo asqar sharcigu marka hadduu kufri tilmaamo laabudda in la fiiriya kii yaraay miyaa mise waa kii weynaayo ha iskaga boodin marka maxaa yeele waxaa soo aroortay sharcigu inuu waxyaabo badan kufri ku sheegay maca dalika kufri asqarana ininuu yahay min dalika waxaa ka mid a sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun qof muslima in lala dagaalo waa gaalnimo ayaa soo aroortay marka ma waxaad leedahay awalba waxaa layidhi shayga gaalnimadaa waa in kitaabka uu tilmaamay iyo sunnada waa kan waa haystaa sunnadiiba ay tilmaamtay bis ninkii nin muslima la dagaalamo waa gaal maya shaqo kalea ku kuu taallo waxay tahay kufrigaan nasku tilmaamay kii weynaayo miyaa mise waa kii yaraayo in la baaro waxaa kaloo nabigu u yidhi sala allahu alayh ali wasalama man intasaba ilaa gayri abiihi ninkii aabihii waxaan ahayn uu abtirsado faqad kafar waa gaalooba marka ninku haddii uu yidhaahdo hebel hebelaan ahay magaca aabihii magacaan ahayn uu abtirsado gaal diinta ka baxay miyau noqonayaa maya maxaa yeele kufrun duuna kufrin naagaha nabiga wuxuu ku yidhi iyagaa naarta ugu badan markaasuu wuxuu yidhi yakfurna way gaaloobaan markaasuu yidhi ayakfurna billah ma ilaahay bay ku kufriyaan maya yakfurna alcashiir zawjkay ku kufriyaan waa gaalnimo aan tii weyneyd marka aan ahayn idan marka shaqada kale waxay tahay waa in la hubsado kufrigu inuu yahay akbar ama asqar meeqo daabidaan marka hadda tilmaanay daabitka koowaad waxay tahay shay addaabit alwal shaygu inuu kufri yahay iyo in kale in la ogaado sharciga in laga ogaado ko daabitka labaad yani waxaan kusoo tilmaanay daabit athani sidoo kale waxaan kasoo ogaanay jihooyinka uu kufriga ka imaan karo naam iyadoo laftirkeeda in la dabdiyo haday noqon lahayd yacni ficil tarki xalaale wixii ay markaa noqoto daabitka saddexaad wuxuu ahaa kufrigu waa inuu muxtamal ahayn wax ixtimaal ku jira inuuna sariix inuu yahay uu cad yahay kan afaraadna waa midkii hadda aan ka hadalnay oo aan halkan uga baxnay kufriga noociisa in la hubsado akbar iyo asqar midka uu yahay intaas marka takfiirkii mudlaqaan uga baxayna amaa dawaabit اtakfiiri cala almucayan ruuxa mucayanka ah marka la gaale intaas waxay ahayd yani shay inuu kufri yahay in kale dawaabidiisa kan hadda soo socdana hebel waa gaal marka la dhahayo maxaa layska rabaa oo dawaabida ayb dawaabida iyadaa waxaa laga rabaa qofka koow qaacidadii guud aan horta hore soo ogaanay kufriga mudlaqa ah kama dhalanayo kufri cala tacyiin ma laasimsanayo horaan usoo aragna qaacidada guud waxay tahay oo kan in la ogaado sideedaba xukun qof korkiis ma ku sugnaan karo ilaa in la helo shuruudiisa uma haddana mawaanicdiisiina in la waayo shuruudna in la helo mawaanicdiina la waayo shardina midna waa wujuudi midna waa cadami mawaanicdii meesha inay ka maqan tahay shuruuddiina inay meesha taalo ayi xukmi oo sharcii labadaas u baahan yahay walidalika sheekh sicdi alqawaacid alfiqhiya markuu sheegayo wuxuu yidhi walaa yatimu alxukmu xataa tajtamic kullu shuruudi walmawaanic tartafic xugun ma dhammaystirmaayo ma jiraayo ilaa shuruudi laga wada helo mawaanicdiina la waayo dhaxal oo kale ruux markaad siinayso waa in shuruudii la helo asbaabtii wax ku dhaxli lahaa uma asbaabtii markii la helo mawaanicdii u diideysana inaad fiiriso labadaa markaad isku hesho usallim dhaxalkiisii marka dhaca asbaabtii maalan irtigaan tusaale usoo qaadanayna asbaabtiisi waa maxay waa inuu jiro welo ama nasab ama inuu jiro waxaa weye nikaax markaad asbaabtii haysato mawaanicdii dib ugu noqo mawaaniculirthi maxay ahayd riqi qatli ikhtilaafu ddiin markii la waayo mawaanicdii shuruudihiina ay meeshaan yaallaan xukunka irhiga waa leeyahay ninkan salaada kadalika shuruud bay leedahay shuruud in la wada helo waayo mawaanicdiina waa in la waayo mawaanicdii maalan naagta haddii shuruudii ay buuxiso salaada maalan shuruudii salaada wujuubkeedii oo maalan uu maqan yahay mawaanic ay ku qumto laakiin xayd baa maalan ay qabtaa nifaas baa waa umul dhiigyaa ka socdo miyaa laga rabaa marka xukunkii ma imaan karaa salaada maya kufriguna saas oo kale waa nacam ruuxa marka la takfiirinayo shuruudii waa in la hayo mawaanicdiina la waayo idan marka shuruud الtakfiiri calى اlmucayan waxaa weeyaan ko an yakuuna baaligan caaqilan ruuxa la gaalaysiin raba horta waa inuu qaangaar yahay ilmo yareer hadday kufri ku hadlaan gaalnimo ma ka dhalanayso xukun takliifi amaba maba ka dhala ma ku qumaayo ayaga caaqilna majnuunkaa la diidaya nacam ninka hadduu waalan yaho kufri ku hadlo ma la gaalaysiinayo nacam lamana dilaayo wax xugunoo ka ratib maa ma laha lidalika ibn اlmundir kitaabkiisa alijmac wuxuu yihi ajmacuu calى ana almajnuuna ida اrtada fi xaali junuunihi anahu muslimu calaa maa kaana qabla dalika ninku muslim oo ahaa isagoo caafimaad qabo waa waashay isagoo majnuunu ridoobay wagaal wax gaalnimo sheegay yani in ka wadaa ninkaa isagaa weli waa muslim aduu dhintay qubuuraha islaamkaa lagu duugay salaadda waa lagu tukanaya haa kada shardiga labaad waxaa weeyaan an yaqaca minhu اlkufru calaa wajhi اlikhtiyaar gaalnimada waa inay uga dhacday calaa wajhi اlikhtiyaar waa inu isaga doortay maxaa ku baxayan haddii lagu dirqiyey ma gaaloobayo ikraah mukrah haddii uu yahay oo la dirqiyo ma gaaloobayo man kafara biاllahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha wa qalbuhu muطma'inu biاliimaan ikraahuna qalbiga kuma dhaco ficilka iyo qowlkaaga unbaa la dirqi karaa ma ahane qalbigaaga qof dirqin karaa male isaga tan saddexaad waxay tahay an tabluqahu اlxujatu alatii yukafaru bikhilaafiha xujada inuu khilaafay lagu gaalaysiinayaa horta waa inay soo gaartay wax xujo ah risaalaba hadda ynan soo gaarin maxaa laga gaalaysiinaya marka nacam xujadii uu ku gaaloobi lahaaba maba maqlinba mana haystaba nacam khalaas nacam tan afaraad waxa ay tahay an yakuuna mutaawilan anlaa yakuuna mutaawilan anlaa yakuuna muta'awilan shuruudda waxaa ka mid a waa inuunan wax ta'wiilsanaynin ta'wiilsigu waxay tahay nas qur-aan ama xadiid ayuu si qaldan u fahmay faham xumadiisii baa kufri ka dhashay marka ma lagu gaalaysiinayo maxaa yale nas fahamkiisaa ku qalloocday ninkan wuxuu u baahan yahay marka in laga qanciyo loo sheego bacda dalika markaa taas markaasay imaaneysaa shuruudii waa kuwayaalkaas mawaanicdii marka mawaanicda ruuxa haddii uu kufrigii ka dhaco waxyaabahan haddii mid kamida laga helo gaalnimadii waa ka baaqanay mawaanic lkufri waa mawaanicdu afar waayo culimmadu afaray sheegaan maanicu lawal maanica koowaad waa jahliga ruuxani xujo ma soo gaarin jahli buu ku sugan yahay jahligu marka ama cadamu qiyaami lxuja waa maanic kufriga ka baajiya qofka ilaahay wuxuu leeyay wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuulaa saxiixulbukhaariga waxaa ku sugan nin inuu yidhi haddii aan dhinto aniga hala i gubo dambaskeyga marka maalin dabayl badan meel walbo dabaysha inta hal hala raaciyo wallaahi baan ku dhaartay wuxuu yidhi haddii ilaahay i awoodo inuu isoo saaro waa i cadaabayaa buu aniga sheekhulislaam ibnu taymiya fii kitaabihi alistiqaama juska koowaad boqol lixdan iyo afar wuxuu leeyahay fa hada rajulu ictaqada ana allaha laa yaqdiru calaa jamcihi ninkaani wuxuu ictiqaadiyey ilaahay inuunan soo ururi karin iyo alle inuunan awood u lahayn inuu soo aruuriyo lafahaaga haddii dambas laga dhigay ilaahay ma soo aruuri karo u ictiqaadiye idaa facala dalika hadduu isgubo sidaa uu yeelo ow shaka ama waa ka shakiye ugu yaraan marka qudrada ilaahay oo laga shakiyaa maxay noqonaya marka gaalnimo soo maaha ilaahay awooddiisa oo qofka uu ka shakiyo ayb wa annahu laa yabcathuhu nacam inuuna ilaahay soo bixinaynin uu ka shakiyey wkul min haadayn الاctiqaadayni kufru labadan اctiqaadba waa gaalnimo bu yihi yakfuru man qaamat alayhi uj naam man qaamat calayhi اlxujatu qofkii xujada ay ku ooganta uu ku gaaloobayo laakinahu kaana yajhalu dalika laakiin ninkan ma gaaloobin sababtoo ay jaahilowba ka ahaa walam yablughu اlcilmu cilmigii ma soo gaarin bima yarudhu can jahlihi cilmiga ka celinayay jahligii arrinkaa inuu ka jaahil noqdo cilmigii ka mancinayay ayaan soo gaarin wa kaana cindahu iimaanu billaahi wuxuuna haystay iimaan alla uu rumaysan yahayna waa qabay wabiamrihi wanahyihi wawacdihi wawaciidihi fakhaafa min ciqaabihi fagafara allahu lahu bikhashyatihi ayb marka isku soo duubduub wuxuu tilmaamay sheekhu ninkan inuu ku yacnii loogu dhaafay aan loo qabanin loo ciqaabin kufriga lagu xukumin jahligaa dartiis maanicaas jahliga in looga daayay ayb istiqaaada kitaabka la yihah sidoo kale sheikhulislaam wuxuu ku yidhi laakin ligalabati اljahli waqilat اlcilmi biaahaari اrisaalati fii kaiiri min almutaakhiriina lam yumkin takfiiruhum bidalika xataa yatabayana lahum maa jaءa bihi rasuulu mima yukhaalifuhu laakiin wuxuu yidhi jahliga oo dadka ka qaalib noqday cilmigii oo yaraaday aathaarta rasuulka loo leeyahay ayaa in badanoo mutaakhiriinta kamida dhexdooda ka dhacday ayaa lam yumkin takfiiruhum in la gaalaysiyaa suuragal ma ahan buu yidhi marka bidaalika lagu gaalaysiiyo iyagoo saa jaahiliin u ah ilaa looga caddeeyo wixii nebi maxamed oo la yimid marka jahligu inuu ku cudur daarayo so uma jeedid sheikhulislaam jaamiculmasaa'ilka wuxuu ku tilmaamay dadka gaalnimada ashyaada kufriga ee shirkiga ah ku dhex jiro haddana u haysta inay ilaahay ugu dhowaanayaan waman ictaqada midla hada qurbatan wadaacatan fa inahu daalun biitifaaqi lmuslimiin wa huwa bacda qiyaami اlxujati kaafirun ninkii shirki ilaahay ugu dhowaanayo waa daalun mudilun markay xujada ku ooganta ka gadaalana muxuu noqonayaa marka kaafirun waa gaal buu noqonaya meelo fara badan baa marka kitaabkiisu sheekh uu sidaasoo kale uga tilmaamay mas'aladan marka ifraad iyo tafriid baa lagu sameeyey iyada laftirkeeda alcudru biljahli qaar waxay leeyihiin jahli layskuguma cudur daaro qaar kaleo dadka kamidana waxay leeyihiin maya jahli mas ayi mas'ale jahli waa laysugu cudur daari karaa labada qolena marka waxay ku jiraan quluwi xaquna waxaa weeyaan waa wasat masaa-isha dadka loogu cudur daarayo waa in la kala qaybiyo masaa'il daahira iyo masaa'il khafiya loo kala qaybiyaa sheikhulislaam ibnu taymiyana saasuu u qaybiyaa masaa-isha daahirka waxaa weeyaan waxyaabaha almacluumu min addiini bidaruura la yihaaha oo ruuxiiba meel muslim dhex joogi jiray weligiis ounan ka jaahil noqon karin masaa-isha daahirada waxaa loogu cudur daaraa nin hadda soo islaamay ama nin baadiye geel jiro iska oo cilmiba weligiis meel lagu akrina aanba soo kor istaagin ama nin magaalo joogi jiro looga cudur daari maayo masaa-isha noocaas oo kale ah masaa-isha khafiga ee ka qarsoonaan karto dad ahlu cilmiga xataa ka qarsoonaan karto nin jaahil in loogu cudur daaro min baabi owlaawa iyada nacam ayb marka masaa-isha sidaa horta in loo qaybiyo way tahay tan labaad waxay tahay beledka laftirkiisa way ku xiran tahay oo beledka sida yacni waxaa dhici karto mas'ala min almasaa'il inay beled bilaada kamid a daahir ka tahay beled kalena aynan daahirba ka ahaynba oo maalan beledkan culummada joogtaaba shirkigayba diin u haystaanba ninkaani marka habeen iyo maalin markuu soo kaco nin uun marka qaabkaas ictiqaadkaas qaba unbuu sheikh u haystaa beledna waxaa weeyaan dacwadii baa muntashir ku ah towxiidkii baa meel walba laga akhriyaa afraad waxaa ku ah dadka aan yacni dadka qalloocan yaa ku yar sida marka ninka beledkan ku nool iyo beledkaa kale ka ku nool isku si in loogu cudur daaro ma aha masalada jahliga adu waxyaabahaas bay u baahan tahay in laga fiiriyo mas'alo kalena in la ogaadaa waa daruuri qiyaamu lxuja iyo fahmu lxujana in la kala saaro nacam ruuxan marka laleeyahay xujada waa ku oogantay waxaa weeyaan inay xujada soo gaarto kow inay usoo gaarto hab haddii uu isku dayo inuu fahmo uu fahmi karo laakiin lama shardiyo ninku inuu u fahmo xujadii sidii abubakar iyo cumar ama sida culummada muslimiinta u yaqaanaan waxaan inuu u aqoodaa markaas kadib baa la gaalaysiinaya in la yidhaha maya taas iyada waa khalad waxaa la rabaa ninkan qur-aanka xujadii qur-aaniga ahayd midii sunnada ahayd inay soo gaarto ay usoo gaarto hab waa inay usoo gaartaa hab haddii isagu uu isku dayo isagoo kale dadka ah ay u fahmi karaan haddii marka isaga u intuu gaboodfal sameeyo diido inuu fahmo ama uu iska dhiga isaga ismoogeysiiyo ama icraab ka sameeyo jahli loogu cudur daari maayo sheekhulislaam maxamed bin cabdilwahaabna arrintaa waa taqriiriyey a imadii ka dambeysana way taqriiriyeen wakadalika yani ibnu jariir اabri uu ka hadlay masalada noocaan ah markuu fasiraayo qowluhu tacaala alaa inahum hum lmufsiduuna walakin laa yashcuruun iyo markuu fasiraayo yuqaadicuuna allaha wاladiina aamanuu wamaa yakdacuuna ilaa anfusahum maxaa la yidhi marka wamaa yashcuruun ayagoo ayagoo yani nifaaq lagu xukumay oo kufri lagu xukumay ayaa haddana la yidhi wamaa yashcuruun waxba ma ogaa laleeyahay waxba ma oga maxay tahay yani xujadii way u timid waana u waana usoo gaartay hab haddii ay iyagu isku dayaan inay fahmaan ay u fahmi karin walidaalika haddii la dhaho laakiin ninku marka xujada ay ku oogmaysaa waa inuu u aqoonsado sida ibnu teymiya oo kale diinta u fahmi haddii baabkaas la furo ilaa uu ibnu teymiya ka noqdo xujo kuma oogmin haddii la yidhaahdo te xujadu goormay dadka ku oogmaysaaba marka waxaana ka dhalanaya weliba in la yidhaahdo kufriga oo dhanba waa kufru cinaad bis in la yidhaahdo laga dhigo markaan kufriga qeybinayna maxaan sheegnay kufriga la yidhah waxaan sheegnay kufruljahli kufriga waxaa ka mid a kufru jahlin xaafid xakami sida uu tilmaamay marka kufriga haddii la yidhaahdo waa cinaad keliya oo ninkii wax og unbaa gaaloobo ninkaan wax ogeyn maba kufriya haddii la yidhaahdo de nusuus badanoo qur-aankana way ka hor imaaneysaa ee waxaa kale ka hor imaaneysaa taqsiimka culammada qaarkood kufriga gabal ay yidhaahdeen gaalka isagoo jaahila haddana uu kufri ku dhex sugan yahay marka khulaasada waxaa weeyaan inuu ruuxu ay xujada usoo gaarto hab isagoo kale uu fahmi karo hab noocaas haddii usoo gaarto khalaas qaamat caleyhi اlxuja ayb taana marka nuquulaad aada iyo aada u fara badan bay leedahay laakiin waqtigoo ciriiri unagu ah ayaan tan intaan un ku reebeynaa tan koowaad marka iyado masalada koowaad waa taas waay maanica koowaad waa jahliga maanica labaad waxaa weeyaan maanicu lkhaa alkhata'u wa cadamu lqasdi qofka inuu gafay ama aan u qasdinba ficilkan gaalnimadaa waa ka dhacay isagoon u qasdin ficilka gaalnimadii baa ka dhacday qowl weeyaan isagoon qowlkii u qasdin afkiisa kasoo booday isagoon qasad aan u lahayn ma lagu gaalaysiinayo maxaa yaele xadiidkii waad ogtihiin ninkii nebiga uu ka sheekeeyey ay yidhi allaahuma anta cabdii wa ana rabuka ilaah addoonkaygaa tahay ana rabbigaabaan ahay waa kelima kufri ah nebigana muxuu yihi akhda'a min shiddati اlfarax faraxii ka batay dartiisa u gafay yacnii wuxuu rabay inuu dhaho allaahuma anta rabbii marka carabkaa ka boobay lama gaalaysiinayo kaas maxaa yeele haddii laysku gaalaysiinayo cadamulqasdi nin kasta oo kufriga ka sheekeeya isaguna gaalow noqo lahay ila markaad adigu kufriga ka sheekeynaysid oo aada leedahay fircoon wuxuu yidhi ana rabukum laclaa waa lagugu gaalaysii lahay naam maxaa yeeley xaakil kufri laysa bikaafirin ee culamada ninka kufriga marku soo naqlinayo soo guurinayo gaal ma ahan isaga nacam nin baa wuxuu yidhi sidaa iyo sidaa nebigiiba saa iyo saa u caayey damaaa lale adaa caayay nabiga maya aduu naaqil waxbaad soo naqlinay nacam waxbaad rabtaa inaad markas sheegtee maogtahay nacam marka qasadkaagu adiga ma ahan caay nebiga a caysa nacam waa qasadkaagu xikaayo waay markaas qasadkaagu waa xikaayatu kufri yani kufriga inaad xikaayooto wahaakadaa faraxa badan carada badan oo kale waxaa dhici karta ruux intou ismadaxiisa wax kasoo baxa intuu aqoon waayo wax iska yidhaahdo kaasoo kale ma laha marka iyadu wax kasoo qaadna laba in la kala saaro meeshan waa daruuri dad baa ku simbireexda cadamu lqasdi waa inaanu u qasdin markaan leenahay waa inuunan ficilka ama qowlka u qasdin ee ma ahan macnaheedu inuusan gaalnimada u qasdin ma aha saas khatar waay ruuxa haddii uu ficilka gaalnimada u qasdo laakiin ounan ounan u qasdin alla ilaah iska gaalow uma qasdin inuu diinta ka baxo uma qasdin laakiin ficilkan isagoo og gaalnimo inuu yahay ayuu ku kacayo uu sameeyey laakiin diinta ka baxa isma dhihin maalan ficil gaalnimo ah uu og yahay buu ku kacay uu sameeyey warnihu ficilkan maxaad u samaysayal markaasu wuxuu yidhi war waa ogahay inuu gaalnimo yahay laakiin xoogaa adduunyaan ku raadinaya aniga nacam mansab iyo adduunye iyo inaan gaaloobo diinta ilaahay ka baxo maya anigu uguma talagelin wax ay xukunka taasi ka bedeleysaa male nacam marka cadamulqasdiga waa ficilka iyo iyo qowlka mukafirka ah ma ahan yacni gaalnimo inuu uqasdo iyadu gaalnimo ama ha uqasdo ama yuuna uqasdin ictibaar male taas ayb sidaa marka waa daruuri ibnu xajar markuu fasirayo sharxayo xadiidka ahaa yani markuu macnaynayo xadiidkii ahaa yaquuluuna alxaqa wayaqra'uuna alqur'aana wayamraquuna min alislaami kamaa yamruqu sahmu min alramiya yani iyagoo yani saasay uga baxayaan diinka khawaarijta tilmaamahooda markuu tilmaamayey xadiidkaa markuu sharxayo wuxuu yidhi wa fiihi xadiidka waxaa laga qaadanaya ana min almuslimiina muslimiinta waxaa ka mid a man yakruju min addiin qolo diinta ka baxayso min gayri an yaqsida alkhuruuja minhu isagoon u qasdaynin inuu diinta ka baxo haddana diinta ka baxaayo wa min gayri an yakhtaara diinan calaa diini alislaam isagoon diinta islaamka diin kale ka dooranin yani ruuxii oon diinta islaamka diin kale ka dooranin ama isagoon isdhihin alla ilaa diinta ka bax ayuu qofku gaaloobi karaa marka cadamu lqasdi waa ila alficli aw ilqowli lmukafir maahan gaalnimada inuu uqasda dabarina arrintaa aada u taxqiijiyey hadalladaas oo dhan marka ibnu xajar fatxulbaariga lix kun sagaal boqol soddon iyo afar xadiidka amarkuu sharxayo xadiidka raqamkiisu yahay maanica saddexaad waxaa weyaan maanicu likraah dirqinta ninkii gaalnimada waa lagu dirqiye waa lagu qasbay ficil iyo qowl kufri a baa lagu qasbay markaasuu ruksadii qaatay ficilkii buu sameeyey gaalnimada ama qowlkii ma la gaalaysiinayo man kafara billahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha wa qalbuhu muطma'inu biliimaan walaakin hayaa la gaalaysiinaana man sharaxa bilkufri sadran qofka laabtiisa gaalnimada u waasiciyey shaykhulislaam maxamed ibn cabdilwahaab aayaddaa markuu sharxayo wuxuu leeyahay walaakin man sharaxa bilkufri sadran yani macnaheedu wuxuu diidayaa in la yidhaahdo ruuxa haddii diintii wax kufriga uu ku dhaco sababka ugu dhacayna ay tahay xoolo raadis waay xoolo raadis waay qalbigiisa marka walaakin man sharaxa bilkufri sadran in loo deliishado ma aha marka oo la yihah ni qalbigay gaalnimada uma waasicinin ma jecli waa nacebahay haddana laakiin barnaamijkan waxaas waxaasaan ugu jiraa kayta o kayta noocaas oo kale wuxuu leeyahay waxaa diidayaba aayadda ka dambayso dalika biannahu mustaxabu alxayaata addunya cala alaakhira wa ana allaha laa yahdi lqowma alkaafiriin gaalnimadaba maxaa loogu dhacaa adduunye raadisaa ugu badan wax loogu dhacay marka maanic ma aha adduunye raadin maanic ma aha sidaa marka in loo ogaado ayb bacdi naas baa qofkan uma qasdin gaalnimada adduunya u geysay iyo waxaa dhahaya marka aayadda waxay tilmaamaysaa marka haddii qofka kufriga lagu dirqiyo ee uu sameeyo inuuna ku gaaloobaynin mar haddii qalbigiisu iimaan uu ku hayo waa haddii lagu dirqiyo ikraahu marka shuruudou leeyahay dirqinta iyo ikraahu shuruud bay leedahay afar shardi bay leedahay shardiga koowaad an yakuuna faaciluhu qaadiran ninka adiga ku dirqinayo horta waa inuu awood u leeyahay waxuu kugu dirqinayo nin baa intuu ku handaday u yiri waraa waxaa sameey awoodna hadda uu kugu dilaa ma leh ninkii hebel ah wallaahi waa i dirqiye taas wax dirqina ma ahan taas horta ninka ku dirqinaya waa inuu awood iyo sulda leeyahay koo laba waxa ay tahay an yaqliba calaa dannihi anahu ida imtanaca awqaca bihi dalika shardiga labaad waxa ninka la dirqinaayo waa inuu u maleeyo sida qaalibka ah haddii uu warka ka diido ninkan inuu ku dhufanayo xabadda oo wato ama uu midida oo wato ama waxa uu rabo inuu ku sameeyo inuu ku samaynayo tan saddexaad waxaa weya an yakuuna maa hudida bihi fawriyan waxa lagu handadayana waa inay wax hadda dhacayo tahay maalan muxuu diidayaa ware waxaan waxaan samee gaalnimada wax gaalnimaabuu ku dhac yidhi haddaa ku dhici weysa bil kadib waa ku dilayaa buuyde waxa lagugu handaday fawri ma ahane muddaad haysataa hadda ha gaaloobin waxaa dhici karta berri inuu faraj iska furmeen ikraah ma laga dhigi kara taasoo kale tan afaraad waxaa weeyaan shardiga afaraad anlaa yadhara min alma'muuri maa yadullu calaa ikhtiyaarihi ninka la amraayo oo la dirqinaayo waa inaynan ka daahirin waxaan isagu inuu rabo kale ninkii waxbuu kugu dirqiyey intii uu ku yidhi maahne wax kalaa iska sii dhahday dee waxaa ka muuqata marka ficilkan inaad adigu dooratay oo mukhtaar inaad tahayba inta uu kugu yidhi keliya shuruuda ikraaha marka ibnu xajar fatxulbaariga kitaabulikraah awalkiisa afartan shardi buu u sheegay afartan shardi haddii la waayo ikraah meeshii ma jira marka nacam dirqini ma jirto maanica afaraade ugu dambeeya waxaa weeyaan ata'wiil maanicu ta'wiil ta'wiilka marka badanaa maanican caamo shaqo kuma laha badanaa dadka cilmiga iyo kutubaha ka warqabaa ku dhaco ta'wiilku marka isaga waa maanic aayad ama xadiid si qaldan loo fahmo oo kufri markaa la ka dhasho qudaamata bnu madcuun saxaabigii la dhihi jiray nin kale khamri bay cabeen markaasay xalaashadeen weliba khamriga oo la xalaashadaa waa maxa gaalnimo soo maaha maca dalika waxay yidhaahdeen aayaddan laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati junaaxun فيma طcmuu إda mاtaqوا وآamanuu وcamiluu الصاalixaati ثuma اtaqوا وآamanuu ثuma اtaqوا وأxsanuu aayaddaasay qabsadeen aayaddu marka waxay ka hadlaysaa dadkii inta aan khamrada la xarimin ka hor dhintay iyagoo cabaayo ayaa ilaahay yidhi laysa calى اladiina aamanuu وcamiluu الصاalixaati juنaaxun fiima طacimuu mu'miniintii camalka wanaagsan samaysay iimaanka laga helay wixii ay cuneen wax dembiya kuma laha laakiin bacda taxriim ninkii mu'min oo camal saalixa la yimaado khamro waa iska cabi karaa ma aha iyagu marka waxay u qaateen ninkii iimaani camal saalixa laga helo dhib ma laha saasay u fahmeen binaan calaa dalikay ku banaysteen cumaraa loo keenay markaasuu wuxuu yidhi u caddeeya hadday ka laabtaan tawiilkoodii qaldanaay karbaash ku dhufta un xaddulkhamri ku dhufta hadday ka laabo waayaanna dila ilaa markaas xujadii waa ku oogantay mogtaha ta'wiilka marka waa maanic la fiiriya waa mar walba laakiinse ta'wiilka la fiirinayo oo kufriga mancinayo ta'wiil kasta mayaana hadii la yidhaha ay ta'wiil hala fiiriyo baadiniyadan iyo qolooyin fara badan baa muslimiin noqon lahaa ismaaciiliyada nimanka la yidhaha iyo nusayriyada iyo duruusiyiinta iyo firaqulbaatiniya muslimiinay ahaa lahaayeen iyagu ila iyagu waxbay iska ta'wiilsadaanay sheegaane laakiin culammada ta'wiilka ay ictibaarka siiyeen waxaa weeyaan sida ibnu xajar fatxulbaariga uu ku sheegay juska laba iyo tobnaad saddex boqol iyo sideed iyo toban safxada saddex boqol sideed iyo toban juska laba iyo tobnaad qaala alculamaau culamada waxay dhaheen buu yidhi kullu muta'awilin macduurun nin kastoo wax ta'wiilsadaa waa macduur macduurun bita'wiilihi ta'wiilkiisa ayaa macduur oo ku yahay laysa ya'hamu ama laysa biismin dembi ma ahan ama ma dembaabayo idaa goorma laakiin idaa kaana ta'wiiluhu saa'iqan waa haddii ta'wiilkiisu uu yahay ta'wiil saa'iq ahoo bannaan fii lisaani alcarab luqada carabiga ta'wiil saa'iq ku ah haddii uu yahay wa kaana lahu wajhun fi lcilmi cilmiguna waa inuu boos un ka heli karo marka ta'wiil aan cilmi ku dhisnayn ama luqada carabiga aan shaqo ku lahayn ictibaar ma laha kaasoo maanicna ma noqonayo ta'wiilga marka ictibaar kale culammadasay ku tilmaameen kaas waa akhiiran yani mawaanicdu waa inahaas runtii waxaan ku gebagabeyneynaa marka mawduuca masaa-ishan waxay kamid tahay masaa-isha axkaamta axkaam fara badan oo adduun iyo aakhirana ay ka dhalato ruuxa marka ka hadli karo waxaa weeyaan inuu yahay ruux aqoon u leh sharciga ama diinka wax ka yaqaano culummadii hore masaa-il alxalaal waalxaraam ayay waxay dhahaan ama ay dhaheen yaanu ka hadlin qof aan aqoonin kitaabka ilaahay sunnada nebiga luqada carabiga qiyaaska saxiixa naasikha cilmu naasikh walmansuuq wamaa ilaa dalika ayay dheheen waa ninka xalaal iyo xaaraam ka iftoonayo famaa baaluka ninka ka iftoonaya kufri iyo kayruhu waxaan kusoo gebagabaynaya hadal imaamu shaafici ibnulqayim ay yidhaahdeen imaamu shaafici fi risaala wuxuu yidhi walam yajcal illaahu liaxadin bacda rasuuli llaahi sala allahu alayh waali wasalam an yaquula ilaa min jihati cilmi ilaa min jihati cilmi ilaa min jihati cilmin madaa qablahu qofna ma laha ilaahay uma yeelin qofna rasuulka kadib inuu wax yidhaahdo ilaa cilmi ka hor inuu wax yidhaahdo ma aha walam yajcal illaahu liaxadi bacda rasuuli llahi sala lla ly slam an yaquula ilaa min jihati cilmin madaa cilmi tegayoo isaga qablahu tegey cilmi adiga kaa horeeyo rasuulka laga dhaxlay inaad wax ka dhehaysa maahan inaadan xugun waxba ka dhihin wa jihatu lcilmi bacdu alkitaabu wasunnatu walijmaacu waalaahaaru cilmigana waxaa weeyaan jihooyinkiisa kitaabka sunnada ijmaaca iyo aathaarta wamaa wasaftu min alqiyaasi calayha iyo wixii aan tilmaamay oo qiyaas ah walaa yaqiisu ilaa man jamaca alaalata alatii lahu lqiyaasu bihaa waxna ma qiyaasi kara ilaa nin aaladii wax lagu qiyaasanaya haysta ma ahan wahiya alcilmu biaxkaami kitaabillaahi waana in aqoon loo yeesho ilaahay kitaabkiisa axkaamtiisa fardihi faradka iyo wa adabihi wa naasikhihi wa mansuuqihi wa caamihi wa khaasihi wa irshaadihi waxaas inuu yaqaano ibnulqayim risaalada imaamu shaafici sidaa ku yiri ibnulqayimna iclaamu lmuwaqiciinka meelihiisa hore wuxuu yidhaahdaa walamaa kaana tabliiqu can illaahi subxaanahu yactamidu cala alcilmi ilaahay xaggiisa marka laga gaarsiinayo dadka risaalada laga gaarsiinayo xagga alleh yactamidu cala alcilmi markay cilmi cuskatay bimaa yuballiqu ruuxa waxa uu soo gaarsiinaya dadka inuu aqoon u leeyahay wa sidqi fiihi iyo inuu ka run sheego cilmi iyo sidqi baa la rabaa lam mar hadday sidaa ay ku xiran tahay sidqi iyo cilmi lam tasixa martabatu tabliiqi bilriwaayati waalfutyaa ilaa liman itasafa bilcilmi wasidqi uma ansaxayso martabatu tabliiq inuu gaarsiiyo diinka dadka gaarsiiye martabadeeda riwaayo uu ku gaarsiiyo ama uu fadwo ku gaarsiiyo ilaa liman unbay u ansaxaysaa itasafa bilcilmi ku sifoobay wa sidqi run ku sifoobay fayakuunu caaliman oo markaa ah caaliman bimaa yuballiqu mid ay yaqaano oo caalim ku ah wuxuu gaarsiinayo dadka saadiqan fiihi markaa run ku sheegaayo wayakuunu maca dalika xasana dariiqati isagoo caalim haddana ku ah run ku sheegaya haddana waa inuu dariiqadiisu hagaagsan tahay mardiya siirati siiradiisa laga raaliyahay cadlan fii aqwaalihi wa afcaalihi aqwaashiisa afcaashiisa cadli ku ah mutashaabiha siri waalcalaaniya sir iyo calan hoos ahaantiisa sirtiisa iyo calaaniyadiisu ay isku mid tahay fii madkhalihi wa makhrajihi wa axwaalihi yani gelidiisa bixidiisa axwaashiisa kulli ay isku eg tahay waidaa kaana marku wuxuu yihi manصib الtawqiici can اlmuluki biاlmaxali اladi laa yunkaru fadluhu walaa yujhalu qadruhu haddaba wuxuu yihi boqor in laga saxiixo xaggiisa boqor nin oo adduunyada qeyb ka xukumo in xaggiisa ware wax laga saxiixaa haddii ay weyn tahay oo ay fadligeeda aan la inkiri karin oo aan laga jaahil noqon karin qadarkeeda wareegtada madaxweynaha wa huwa min aclى اlmaraatibi saniyaati fakayfa bimanصab الtawqiici can rabi اlardi waالsamaawaat haddii wuxuu leeyahay ninka boqorkaa hadaad adiga secretary u tahay amase aada yani wakiil markaas u tahay ama aada yacni kusimo u tahay tawqiiciisa oo aada isaga ilaalinaysaa maxaa yeele tawqiica saxiix aada isaga ka saxiixda xaggiisa wax weyn oo wax ku dhismaayaan waay haddiiba mansa mansibkaa uu saa u weyn yahay famaa baaluka buu yihi ninka alle xaggiisa ka saxiixaya ka war meliku samaawaati waalardi ilaa markaad leedahay hadaa xalaalun hadaa xaraamun yaa ka xiganaya xaggiisa yaad ka saxiixaya xaggiisana ilaahay xaggiisa haddii marka nin boqor haddaad saxiixiisa faalsifikaarayso waa lagu qabanayaa cuquubad ma ayaa lagu marinaya in lagu dilana waa dhici kartaa dil aada ku mutaysato famaa baaluka marka haddaad adoon ahal u ahayn haddaad xalaal xaraam kadaa yacni kufri iimaan tiraahdid maxaad umalaynaysaa marka waa ku ciqaabaya ilaahay subxaana wa tacaala waxaagii waxay noqonayaan faalsa w xukun faalsa ayb marka xukunka sharciga waxaa laga rabaa inuu cuskado cilmi iyo sidqi iyo inuu cuskado warac xalaal miiradnimo inuu cuskado laa siimaa masaa'il alxalaal walxaraam haddii sidaa la yiri maxaad umalaynaysaa masaa-isha ka ay ka dhalan karto hebel waa gaal waxaa ka dhalanaysa dhiiggiisu waa bannaan yahay maalkiisu waa bannaan yahay cirdigiisu waa bannaan yahay waxaa xaaskiisi waa ka furan tahay waxaa ka dhalanaysa qiyaamaha marka la tago naarta ayuu ku waarayaa yacni wamaa ilaa dalika axkaamu waa weyn marka waxay u baahan tahay ta-ani badan in laga sameeyo qof ay dhici karto inuu masaa-isha istijada ama masaa-isha yacnii ku saabsan salaadiisa haddii maanta imaamka uu sujuud ka tago isaguna uu ma'muum yahay si uu yeela ma yaqaano waxaa dhici karta maanta masaajidka waxaasaa ka dhacay inuu qof inuu weydiiyo caalima ama yacnii nin sheekha inuu su-aalo waxaa dhici karta ninkaa sheekha inuusa uga dambeynin masaa-ilada takfiirinta ruux buu gaalaysiinaya cidna ma su-aalaya marka takfiirku wuxuu iska noqday takfiirun siyaasiyun maxdun takfiir sharci ah kaas lama dhaho marka nacam masalada aada u laabanayso kitaa yacnii masaa-isha yacnii yaryar ama masaa-isha yani axkaamta ah inaa ula laabata nin sheekha ood isleedaha cilmi ku ogtahay iyo warac masaa-ishii ka waaweynaayana aada yacnii amiir ula laabato amiirkaaga oodan shiikhnimo iyo haddaad shiikhnimo ku ogtahay ada masaa-isha salaadaad weydii lahayd nacam in amiir inta loola laabtay hadhowna marka axkaam laga dhaliyo waa takfiir siyaasi ah waa takfiirkaas ma ahan takfiirkii sharciga ahaa waana in layska ilaaliyo billahi towfiiq wsala allah wslama calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin
hadda waa saacaddiioo nagu dhamaatay waxaan ugu dulqaadanay meel aan laga joogsan karin uu noo marsiinay soo maa marka labaatan daqiiqo oo waktigiisa dheeraadka aan ku darsanay marka maalin kalena hadda waa maalinkii labaada takmilada aan ka dhignay maalin kale oo kale looma sii caqili karin waktiga oo buuxa dartii marka insha allah iska duwaata laba su-aalaaba timid labadan su-aal bal aan siina su-aasha koowaad waxau leeyahay sheikhaani hal yajuuzu an yuqaala yaa murtad bacda istifaa'i shuruudihi wairtifaaci mawaanicihi